badanaaya kuwaa xaaraanta cunaya inaanay inaanu ilaahay arsaaqin oo iya arsaaqa talow wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha ayaa madhabkaa baatilkaa burburinaysa oo xooluhu waxay cunayaan xalaal iyo xaaraantoona lama yidhaahdo soo ma cawskaa riyaha iyo geel iyo lodu ay daaqayaan waa xalaalo lama odhanayo waa xaaraanna lama odhanayo waayo cidda wax loo xalaalayo ama laga xaaraantimayo waa mukallafiinta ee xayawaanka aan mukallafka ahayn wax xalaalo iyo wax xaaraamka ay toona ma jirto sidaa awgeed markay yidhaahdeen risqigu waa xalaasha un waayo xoolahana iyo arsaaqiyo xayawaanaadka ila waxaanay cunayaan waa xalaal iyo wax xaaraantoona lama odhan kare markaa sheekhu wuxuu leeyahy raximahullah waxaynu sidaa u nidhi waayo ilaahay makhluuqaadka o dhan dee isaga ayaa arzaaqa mana jiro makhluuq bilaa arzaaqa taagani ama arsaaqad xalaala ha cuno ama arsaaqad waxa weeyaan xaaraana ha cuno marka hadihi almas'ala waa mas'ala muhim oo culimada ahlusunnaha ay kusoo daraan waxa weeyaan kutubta muctaqadka wuxuu uhi sheekhu mumiitun ilaahay subxaana wa tacaala waa ka dila ee nafta ka qaada makhluuqaadka bilaa makhaaf isagoo wax cabsiya iyo wax baqa'aan ka qabin baacithun ilaahay waa ka soo saara ha dhowtoole soo celiya bilaa mashaqatin wax culaysa isagoon arrinkaan kala kulmin ilaahay subxaana wa tacaala khalqiga isaga ayaa abuuray isaga ayaana waxa weeyaan dila oo nafta ka qaada malaa'igta ilaahay isaga ayaa u dira qul yatawafaakum malaku lmawti aladii wukila bikum malakulmawtku maaha inuu isagu hawshaa iska fushanaayo waxa ilaahay u leeyay waxaa nafta idinka qaadi doona idin oobsan doona malakulmawtkii wukila bikum laydiin wakiisha laydiin dila layidhi nafta ka soo qabo ilaahay isaga ayaa abuuray nolosha geeridana ilaahay isaga ayaa abuuray alladii khalaqa almawta waalxayaat ilaahay waa ka abuuray dhimashada iyo noloshaba muxuu abuuray ilaahay liyabluwakum ayukum axsanu camala waa si laydiin imtixaano kiina camal wanaagsan loo eego oo haddii nolol quri ay jiri lahayd waxa weeyaan may jirteen oo aanay dhimashaba aanay jiri lahayn iyo meel kaloo loo guuriya adduun adduunkan lagu noolaan lahaa dee kii wax dulmiye kii la dulmiyey unbaa iska wada noolaan lahaa sidaasoo kale kii cibaadaystay iyo kii kufriyey waa iska noolaan lahay laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala addoomaha xayaatadooda iyo noloshooda wuxuu ka dhigay adduunyada inta ay ku nool yihiin inay wuxuu ka dhigay daaru camal dhimashuu ilaahay ku salliday intaa kadib dhimashadana ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay mid ay xisaabi ka dambayso ilaahay tabaaraka wa tacaala mawdka maadaama aayaddu ay tilmaantay inuu abuuray mawdku maaha cadam waxaan jirin maaha waa makhluuq jira weeyaan mawdku laakiin maaha dee mawdku wax aynu taaban karno waa shay macnawiya wey laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu doonana wuxuu ka dhigayaa wax la taaban karo suuradiibuu u yeelaya oo wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka ahlujannuhu ay jannada galaan ahlunaarkuna naarta ay galaan ayaa la keenayaa mawdkii baa la keenaya dadka qaar baa halkaa mooda malakulmawdki kala gowracaya maaha malakulmawdki waa mawdkii baa la keenayaa laftiisa oo suuratu kabshin wan waxa weeyaan naaxay qaabkii oo kala leh saa loo dhawaaqaya ahlujannaha xaggan soo eega ahlu naarka idinkuna xaggan soo eega soo ma aragtaan waa kaa mawdkii waa la dabxiyey waa la gowracay yaa ahlaaljanna khuluud falaa mawt wayaa ahla annaari khuluudun falaa mawt ahluljanna waad ku waaraysaan halkaa dhimasha ma jirto ahlunaaruna waad ku waaraysaanoo dhimasha ma jirto markaa mawdkii waxa weeyaan waa shayga aad aragta inuu yahay shay jira ee maaha inuu yahay waxa weeyaan waxaan jirin oo cadam ah waayo makhluuqba weeyaan sida ilaahay uu ku tilmaamay xayaataduna saasoo kale waa shay makhluuqah oo ilaahay subxana wa tacala u abuuray mawdkana macnihiisu waxa weeyaan marka la leeyahay wuu dhintay qofkaas waa mufaaraqatu ruux liljasad ruuxdii inay jasadka ka baxdo qofku labadaasuu ka kooban yahi ruuxdaana jasadka taxriikisoo ka shaqaysiisa haddii markaa ruuxdii jasadkii ay ka baxdo waxa dhacay maxaa la odhanaya waa geeri baa dhacday de dhimasha ayaa dhacday isbeddel baana dhacay oo jasadkii waad aragtaa jutha haamida raq waxa weeyaan bastay oon dhaqaaq ahayn buu noqonaya waayo ruuxdii dhaqaajinaysay ayaa ka baxday ilaahay markaa uu makhluuqaadkiisa nafta uu ka qaadayo ka baqan maayo bal taa iska dhaafee haddii ilaahay uu halaago oo uu ciqaabo inay arrintaa wax kaga soo noqdaan miduu ka baqanay maaha walaa yakhaafu cuqbaaha miyaanu ilahay odhan subxaana wa tacaala baacithun ilaahay waa mid khalqigii soo saaraya bilaa mashaqa oo khalqigani markay dhintaan ma aha inay sidaasun ay ku baaba'ayaan oo arrintu halka ay ku dhammanaysa bacthi baa jira waana inoo iman doonaa waana ka hadli doonaa bacthiga caqaa'id badan oo ku tacalluqa bacthigu waxa weeyaan waa icaadatu ruux ila aljasad waa ruuxdii jasadkii baa laga qaaday dhimashay ahayd soo maaha waa in lagu soo celiyo mar kale iyagoo wada socdo dabeeto lasoo saaro taasaa bacthi la yidhaahdo bacthiga caynkaasi ah ilaahay tabaaraka wa tacaala mid ku adag maaha hor khalqigii dhammaa ee dhintee baabaay ee qaar ay ciid noqdeen qaar badaha si ay ku halaagsameen qaar ay bahaluhu cuneen qaar ay hawada kala raaceen see baa la ysugu soo celinaya adigay kula adagta ilahay lamaad maa khalqukum maa khalqukum walaa bacthukum ilaa ka nafsin waaxida miyaanu ilahay odhan abuurkiinu iyo soo saaritaankiinu ilaahay tabaaraka wa tacaala mid ku adag maaha naf qura oo uu abuuray oo uu soo saaray mid kaga adag maaha ilahay tabaaraka wa tacala kamaa bada'akum siduu ilaahay tabaaraka wa tacaala marka hore idiin bilaabay ayuu idiin soo celinaya maanaa marka hore in shay aan jirin la sameeyo iyo shay marka hore jira in icaadiyo soo celin lagu sameeyo teeba adag shay aan jirinba in la halo abuuradde marka ilaahay marka hore iyagoon jirin makhluuqaadkani jirsiiyey inuu marlabaad soo celiyaa mid culays iyo dhibaato ku ah ma aha saas ayuu leeyahy sheekhu raximahu llah wuxuu yihi sheekhu maa zaala ilaahay kamuu suulin bisifaati ee muttasifan inuu ahaa mid ku sifaysan bisifaati qadiiman hore ugu sifaysan qabla khalqihi intaanu abuurin addoomaa ka hor nusakha qaarkood waxaa ku qoranba qabla khalqihim intaanu khalqiganba abuurin ilaahay tilmaamihiisan wanaagsan ee uu inoo sheegay wuu lahaa lam yasdad ilaahay kumuu kororhsan bikownihim ahaansha ay ahaadeen ee kuwa jira ay noqdeen shay-an shay kumuu kororhsan lam yakun aan ahayn qablahum iyagoo hortood min sifati sifadiisa aan ka mid ahayn wa kamaa kaana siduu ilaahay u ahaa muttasifan mutasifantu mid meesha ku qoran maaha waan usoo qadaraya mid ku sifaysan siduu u ahaa bisifaatihi sifaatkiisa un wanaagsan ee dhammayska tiran azaliyan weligiiba ku sifaysan kadalika sidaasoo kale laa yazaalu kama suulayo calayhaa tilmaamahaasi inuu noqdo mid ku sifaysan abadiyan weligiiba halkan sheekhu wuxuu ka hadlayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqaadkan uu abuuray sifaad wan wanaagsan oo marka hore aanu lahayn oo ay u soo siyaadiyeen oo usoo kordhiyeen ma jirto laa yuujad sifaadka markuu abuuray kadib ilaahay uu ku sifaysan yahi intaanu abuurin ka horna waa ku sifaysnaa waayo sifaadka ilaahay waa sifaatu kamaal soo ma waa sifaad dhammaystiran oo ilaahay baa yihi walilaahi almathalu alaclaa almathalu alaclaa waxaa mufasiriinta qaarkood waxaa looga jeeda alwasfu alaclaa ay alakmal sifada iyo tilmaanta dhammayska tiran ee wanaag oo dhan dhammaystirata ilaahay baa iska leh qaarkoodna macaani kale ayay ku fasireen ibnulqayim baana jamciyey macaanidaa almathalu lacla lagu fasiro o dhan oo wuxuu yidhi macnaheedu waxa weeyaan mathalu lacla waxaa looga jeedaa tilmaanta ilaahay ku tilmaamay sifaadka dhammayska tiran ee addoomuhuna taa ay garanayaanoo quluubtooda arrintaasi ay degantay waayo makhluuq kasta wuxuu garanayaa oo fitriyo ku beeran sifaadka wan wanaagsanoo dhammaystiran inuu ilaahay leeyahay taana way ku warramayaan makhluuqaadku wade waa kuwaa sheegaya intaa way nagaa sheegayna markaa saddexdaa arrimood marka la ysu geeyo ayaa almathalu lacla la ysku yidhaahda marka maadaama sifaadka ilaahay in kuwa dhammaystiran dee haddii la yidhaahdo markii hore muu lahayn kamaal baa ka maqnaa wayaan macnaheedu soo maa oo nuqsaan baa jirtay haddii la yidhaahdo wuu lahaayo iminkana wuu leeyahay laakiin wakti baa soo mari doonta ay sifaadkaasi ka suuli doonaan markaa sifaatulkamaalkii baa suulay maxaa meesha soo gelaya nuqsaan soo ma laakiin ilaahay subxaana wa tacaala sidaa ma aha ee sifaadkani maaha kuwo usoo darriyey oo marka hore aanu ku sifaysnayn adii iminka makhluuq yaroo daciifa baad waxaa laga yaabaa inaad jaahil tahay dabeeto cilmi aad kororsato laakiin ma khaaliqu saa maaha cilmi weligiiba waa ku sifaysnaa oo may jirin mar aanu cilmi lahayn dabeetana cilmi uu yeeshay khaaliqa may soo marin makhluuqay tahay soo martay mana dhici doonto mar waxa weeyaan cilmiga uu ku sifaysan yahay uu meesha ka baxo uu suulo qadiyada sheekhu uu taqriirinayaa waa tacaynkaasiya inaanay sifaadku ahayn kuwo xaaditho oo ilaahay u soo dariyo marka hore aan jirin ama sifaatu daat ha noqdaan ama sifaatu lficil ha noqdaan maqsuudka cibaaradan laga leeyahay waa ka intaasiya hadal badan baa hoos imanayo meesha waxaa ku jirta mas'alo la yidhahdaa tasalsul iyo dawaamu faaciliyat illah waxaan u malaynayaa masaladaasi iminka inaynaan laa nataxamaluha saa awgeed laa nakhuudu fiiha dhex geli mayno wuxuu yihi sheekhu maa zaala ilaahay kamuu suulin mutasifan inuu yahay mid ku sifaysan bisifaati qadiiman hore ugu sifaysnaa qabla khalqihim intaanu abuurin khalqigan ka hor buu ilahay ku sifaysnaa sifooyinka lam yazdad ilaahay kumuu kororsan bikownihim ahaanshahooda iyo jiritaankooda shay an shay kumuu kororsan lam yakun aan ahayn qablahum iyaga horti min sifatihi sifadiisa aan ka mid ahayn shay aan marka hore sifaadkiisa ka mid ahayn oo makhluuqaadka jiritaankoodu ilaahay uu soo kordhiyey ma jirta weeyaan macnehed wa kamaa kaana siduu ilaahay u ahaa mutasifan mid ku sifaysan bisifaatihi sifaatkiisa wan wanaagsan azaliyan hore ugu sifaysnaa lam yazal kadalika saas oo kale laa yazaalu kama suulayo calayha inuu sifaatkaa ku sifaysnaado abadiyan weligiiba uu ku sifaysnaado hadalka caynkaasiya sheekhu waa soo celcelin doonaa oo jumalkan ama faqaraadkan soo socda taas ayuunbay kasii hadlayaan lafteed wuxuu leeyahay sheekhu laysa ma aanu ahaanin ilaahay mundu khalaqa alkhalqa laga bilaabo markuu khalqiga abuuray istafaada mid kororsaday maaha isma alkhaaliq maaha ilaahay marka hore inaanu magaca khaaliq lahaan jirin oo markuu khalqiga abuuray deeta magaca khaaliq u yeeshay oo iyadoo makhluuqba aanu jirin ayuu ilaahay ismu lkhaaliq lahaa walaa biixdaatihi ay wala stafaada kumuu kororhsan ismalba isma albaari magaca albaari la yidhaahdo biixdaatihi albariya soo darinta ilaahay uu la soo dariye uu keenay khalqiga kumuu kororhsan manaa asmaa ullahi waxaa ka mid ah alkhaaliq waxaa kaloo asmaada ilaahay ka mid ah albaari labadaa magac waxa isweydiin leh ilaahay ma markuu khalqiga abuuray buu yeeshay mise khalqiga isagoon abuurin buu magacyadaa laha sida cibaaradii hore aynu kusoo sharaxnay iyadoo khalqigani aanay jirin ayuu ilaahay magacyada iyo sifaadkiiyo tilmaamaha ay wataanba uu lahaa khalqigu waa bimacna aliijaad weeyaan khalaqa markuu leeyahay khalaqa bimacnaa awjada wuu jirsiye weeye alkhalquna waa masdaro iminka waa bimacna almakhluuq oo khalaqa alkhalqa ay khalaqa almakhluuqa weeyaan macnaheedu iminka alkhaaliq iyo albaari muxuu yahay farqiga u dhaxeeya culimada qaarkood isku mid bay ka dhigaan laakiin sida saxiixa waa inay kala macno duwayn oo asmaa ullah mid waliba macno waxa wadaagaane mid waliba macno dheeraada u wata waa alkhaaliq waxay dhahaan culimadu waa khalqiga guudo haddii laga hadlayo wax naf la geliyey abuurka ilaahay uu abuuray iyo abuurka ilaahay uu abuuray waxaan naf la gelinba wa waxaa la odhanayaa khalaqa oo labaduba waxa weeyaan waa makhluuq laakiin albariya ama albaari isagu wuxuu wuxuu ku gaar yahay oo uu ka hadlayaa abuurka ilahay uu abuuray waxyaabaha nafta leh waxaa dhaha khalaqa alkhalqa wa bara'a annasama ilaahay tabaaraka wa tacaala khalqiguu abuuray macnaa uu jirsiiyey wixii naf lahaa iyo wixii aan naf lahayn waa soo gudagalal bara nasamana waa maxay waxyaabaha naftalana isaga ilaahay nafgeliyo abuuray wey waayo kan nafta lihi kan bilaa nafta waa ka duwanye mid tusaale ahaan dhagaxa abuuritaanka ilaahay abuuriya abuuritaanka insaanka u abur waa kala duwan oo dhagaxa isaga waa la jirsiyey laakiin wax ruuxa laguma afuufin adigu maxaad kaga duwan tahay iyo ashyaada kale nafta lihiba ilaahay waa ku jirsiyey maxaa intaa la raaciyey ruuxna waa lagu geliyey jasadkaagaa la jirsiyey ruuxna waa la geliyey marka alkhaaliq iyo albaari farqigaasaa udhexeeya alkhalq waa caam waxa weeyaan albaarina wuxuu ku gaar yahay oo uu ka hadlaya abuuritaanka ilaahay abuure waxyaabaha ruuxda ama nafta waxa weeyaan leh wuxuu leeyahay sheekhu raximahullah lahu ilaahay waxaa u sugnaa macna rububiya sifada rububiyada ayuu lahaa walaa marbuuba cid rabbi loo noqdaaba iyadoo aanay jirin waa tii horunbay daba socotaa oo soo celcelinayaa soo ma aragta manaa rabbinimadani ma waxay timi markii ciduu rabbi u noqdaa ay timi oo makhluuquu abuuray oo markii hore muu lahayn miya may iyadoo marbuub mid rabbi loo noqdaaba iyadoonu jiro makhluuqba aanu jirin ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ismu rabbi u lahaa sifatu rububiyana uu ku sifaysnaa wa macna alkhaaliq buu ilaahay ku sifaysnaa sifada khaaliq walaa makhluuqa iyadoo mid makhluuqiina aanu jirin waxaa jira ficilka waxa la idhaahdo ama khalqigu ima bilficli wa ima bilquwa sifada iyo tilmaantu iyo raadkeedu iskuma xidhna waxaad isweydiin kartaa haddaanu makhluuqba jirin oo waxbaba aanu marka markii aanu waxbaba abuurin see buu khaaliqo waad isweydiin kartaa soo ma taa jawaabteedu waxa wayn in lagu idhaahdo inaad sifada ku sifaysnaato iyo in raadkeedii lagaa helaa laba isku xidhan maaha tusaalan kuusoo qaadanaya qof baa laga yaabaa in naxariisi ay ku beerantah oo naxariis ilaahay tabaaraka wa tacaala sifatu raxma uu ku beeray haddana weligii baanu cidba u naxariisan oo mabay soo marinba fursadu cid ugu naxariistaa ama ha noqdo qof kelidii meel ku nool ama ha noqdoba mid wuxuu cid ugu naxariistaba aan helinba markaa qofkaasi sifaturaxmana wuu leeyahay haddana cidna muu naxariisan soo maaha markaa qofkuma marka naxariistiisii raadkeedii aynu aragno oo isagoo tusaale ahaan mid caawiyey isagoo mid dhibaato ka dulqaaday ma markaasuma odhan wallahi ninka hebel waa raxiib mise isagoo intaaba aynaan ka arag ayaynu garan karnaa inuu sifada leeyahy ta dambe weeyaan jawaabtu iskuma xidhna atharka iyo iyo sifadu qad yuujadu sifa biduuni wujuudi atharihaa sifadaa la heli karaa iyadoo raadkeedii aan la helin marka iyadoo makhluuq aanu jirin ayaa ilaahay tabaaraka watacala sifatu lkhalq uu ku sifaysnaa wa kamaa anahu sida ilaahay muxyi lmawta kuwa dhintay mid nooleeyey uu yahay bacdamaa axya intuu nooleeyey kadib oo ismu lmuxyi uu yeeshay sifatu lixyaana uu ku sifoobay ayuu istaxaqa u mutaystay hada lisma magaca isagaa qabla ixyaa'ihim intaanu noolaynba ka hor markaa muxyi lmawta iminka sheekh muxuu almawta uga jeedaa manaa wuxuu uga jeedaa almacduumiin ixyaagana wuxuu uga jeedaa iminka manaa aliijaad min alcadam muxyi lmawta waxay la mid tahay un bimacna alkhaaliqun bay la mid tahay iminka marka ilaahay tabaaraka wa tacaala iyagoo aan jirin soo muu abuurin oo muu noolaysin kuwa nafta leh ee makhluuqaadka ka mid a markaa magacaasi muxyi lmawta markuu abuuray ee naf uu ku afuufay ilaahay ee naf uu ku abuuray kadib waa uu leeyahay magaca inta aanuu abuurinna magaca ma laha mise mu lahayn wuu lahaa weeyaan jawaabtu oo xaq baabuu ilaahay u lahaa magacaasi intaanu abuurinba ayuu istaxaqa mutaystay haada lisma magaca qabla ixyaa'ihim intaanu noolaynba kadalika saas oo kale ayuu istaxaqa ilaahay mutaystay isma alkhaaliq magaca alkhaaliq qabla inshaa'ihim intaanu hal abuurinba oo aanu jirsiinba wa kamaa anahu sida ilaahay muxyi lmawta kuwa aan jirin mid jirsiiyey uu yahay bacdamaa axya intuu jirsiiyey kadib oo intuu jirsiyey kadib siduu magacaa u leeyahay sifadaana u leeyahay ayuu istaxaqa mutaystay hada lisma qabla ixyaa'ihim intaanu noolaynba kadalika saas oo kale uu istaxaqa ilaahay mutaystay isma alkhaaliqi magaca alkhaaliq qabla inshaa'ihim inta aanu jirsiin ee aanu abuurinba dalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay buu leeyahy sheekhu waa ismu lishaara ismu ishaaru xagguu noqonaya ay hubuutu hadihi sifaat lilahi tabaaraka wa tacala fi lazl qabla khalqihim arrintaa ah inuu ilaahay sifaadka iyo tilmaamaha uu lahaa intaanu abuurinba khalqigani maxay ku dhacday waxay ku dhacday biannahu calaa kulli shayin qadiir biannahu ilaahay calaa kulli shayin qadiir shay kasta mid awood u le inuu yahay calaa kulli shayin qadiir wa kullu shayin shay kastaana ilayhi faqiir ay faqiirun ilayhi ilaahay mid u baahan uu yahay wa kullu amrin arrin kastaana calayhi yasiir ilaahay ay u fududahay laa yaxtaaju ilaahay uma baahna ilaa shay laysa ka milihi isagoo kale maha shayun wa huwa ilaahay asamiicu weeye ka wax maqla albasiir waxna arka wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi ddiin
qowlka uu leeyahy sheekhu lahu macna alrububiyati walaa marbuub wa macna alkhaaliqi walaa makhluuq wuxuu lahaa ilaahay sifada rubuubiyada iyadoonu jirin mid rabbi loo noqda waxaanu lahaa sifada khaaliqnimada iyadoo makhluuqaanu jirin halkaa waxaan baraarujinaya maaha taa macnaheedu khalqiga ilaahay caalamkan aynu aragnay inuu ugu horreeyey oo qabla haada alcaalam aanu makhluuq jirin laysa almacnaa haakada sida maaturidiyadu ay leeyihiin laakiin waxaa mumkina makhluuqaad kale inay jireen oo caalamkan iyo koonkan aynu arkayno ka horreeyey oo innagu aynaan garanahayn macnaa khalqullaahi lam yabda bi hada alcaalam khalqiga iyo abuurista ilaahay abuurista caalamkan oo abuurun kamay bilaabmin mushaahadkaynu aragno taasi waa tanbiih wuxuu idhi sheekhu qowluhu daalika biannahu calaa kulli shayin qadiir daalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay ishaaradu waxay u noqonaysaa hubuutu sifaatihi fi lazal qabla khalqih sugnaanshaha ilaahay sifaadkan ay u sugnaayeen intaanu khalqigaba abuurin waxaa arrinkaasi uu ku dhacay biannahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay inuu yahay mid shay kasta awood u leh oo qudratu llahi tabaaraka wa tacaala ashaamila oo rubuubiyadiisa ka mid ah aliimaanu bihana uu ka mid yahay min aliimaani birububiyatihi alcaamati taama ayaa keensatay howlahaas hore iyo arrimaha lagu soo tilmaamay macnaa ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa waxaa ka mid ah sifatu alqudra oo ah sifo u suurto gelisa cidda ku sifaysan inuu ficilkii sameeyo min gayri cajzin oo alqudra waxaa ka soo horjeeda alcajz alquwana waxaa ka soo horjeeda addacf ilaahay subxaana wa tacaala calaa kulli shayin qadiir weeye sida ilaahayba qur-aanka uu ku tilmaamay wallahu calaa kulli shayin qadiir qudrada rabbi tabaaraka wa tacaala cinda ahli sunna waljamaaca sidaasi ayay caam u tahay qudradu kuma xidhna mashiicada oo lama odhanaayo innahu calaa maa yashaau qadiir cibaaradaasi waa khalad wuxuu doona ayuunbuu awood u leeyahay lama odhanayo wuxuu dooniyo waxaanu dooninba ilaahay tabaaraka wa tacaala awood buu leeyahy si awgeed qur-aan kuma iman innahu calaa maa yashaa qadiir ee qur-aanka waxaa ku yimi wallahu calaa kulli shayin qadiir ayaa qur-aan ku timi mar labaadka qudrada rabbi tabaaraka wa tacaala waxa ay ku tacalluqdaa bilmumkinaat ashyaada inay dhacdaa ay suurtagal tahay ayaa qudrada rabbi tabaaraka wa tacala ay ku tacalluqdaa mumkinkana waxaa la yidhaahdaa wixii markaa jira ee dhacay ilaahay qudradiisu waa la xidhiidhaa waxaa kaloo mumkin ah shayga macduumka ah laakiin aan mustaxiil ahayn inuu dhaca ay suurtagal tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa jirta ashyaa aan dhicin weli haddana dee qudradiisu ay ku tacalluqdo marka waxaa halkaa ay ka hadlaan culimmadu ashyaadu waa saddex shay waa shay mustaxiila oo inuu dhacaaba aanay suurtagal ahayn sida inuu khaaliq kale jiro maca allah waa mustaxiil tahay soo ma ama ilaah kale maca allah haadi waa mustaxiil ama inay kulmaan laba shay oo naqiidaani wujuud iyo cadam salan shaygu mid jira aan jirinna inuu noqdo mar qura waa mustaxiil dee taas in tusaalehaan ishaadaasi mar qura ay dhaqdhaqaaqayso aanay dhaqdhaqaaq ahayn ama suurtagal ba waa mustaxiil ama way sugan tahay oo ma dhaqdhaqaaqayso ama way dhaqdhaqaaqayso markaa kaa mustaxiil baa la yidhaahdaa markaa qudrada rabbi tabaaraka wa tacaala kuma tacalluqdo mustaxiilaadka waayo mustaxiilku shayba maa hadda wixii mustaxiili laysa bishay ilaahayna wuxuu tilmaamay qudradiisu inay ku tacalluqdo wixii shay ah oo ilaahay wuxuu yihi wallahu calaa kulli shayin qadiir ashyaada mawjuudkaee jirtaa iyadu inay shay tahay khilaaf kama taagna qudrada ilaahayna tabaaraka wa tacala way ku tacalluqdaa oo insaankan mawjuudkee jira ilaahay qudra ayuu leeyay inuu dilo inuu hani ka dhigo inuu faqiir ka dhigo inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigo oo xikmadiisu ay keensato mid lume inuu noqdo mid khayr ku toosa inu noqdo jaahil caalim inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala risqiga u ballaadhiyo inuu risqigiisa mid kooban ka dhigo alqudra tatacallaq bilmawjuud shayga saddexaad waa shayga mumkinka waa suurtagal oo mustaxiil maaha laakiin waa macduum mid imika jira maaha tusaale ahaan qiyaamu saaca dhicitaanka qiyaamuhu ma mustaxiil ba mustaxiil maa hadde waa wax dhacaya inuu dhacayana ilaahay baa inooga warramay laakiin weli miyuu dhacay weli muu dhicin dee maaha shay wujuudka yaalla oo ino hor yaallaynu aragno qiyaamu saaca weli maynaan gaadhin laakiin waa shay fii dihnina wa qalbina waa shay aynu qalbigeenna ka sawaranayno aynu aaminsanayno ictiqaadsan inu dhici doono marka waa shay macduuma waxaa markaa culimmada ka hadlan shayga macduumka weli aan dhicin shay miyuu yahay waxa aan weli aan dhicini laakiin inuu dhaca ay suurtagalta shay miyuu yahay shay waa yahay laakiin waa shayun fi dihni walaysa shayan fi lkhaarij inuu shay yahayna ilahay ba subxana wa tacala tilmaa wuxu ina zalzalata saacati shayun cadiim gilgilista qiyaamaha dhicitaankiisu caalamkan ee kownkan uu gilgili doonaa waa shay cadiima marka wixii weli aan dhicin ayuu ilahay shay ku tilmaamaya marka maadaama ashyaada macduumka ay tahay shay waa soo gudagelaysaa aayadda ilahay markuu le wallahu calaa kulli shayin qadiir oo ashyaada rabbi tabaaraka wa tacala awoodda u leeyahay ayaa ay ka mid noqonaysaa wahaakada ilaahay subxana wa tacala wuxu uhi hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shayan madkuura shayan madkuura insaanka iyadoo weli aan la abuurin in uu shay yahay tusaaleahaan markuu manidii alxayawaanaat almanawiya markuu yahay inuu shay yahay buu ilahay subxana wa tacala ku tilmaamay weli isagoon insaan aan noqon marka ilaahay subxaana wa tacaala shiyaada mumkinkaa inay dhacdaa ay suurtagal teen mustaxiilka aan ahayn waxay soo hosgelaysaa shayga ilaahay qudrada iyo awoodda uu leeyahay soo ururi hadalka qudrada ilaahay kuma tacalluqda mustaxiil oo tusaale ahaan wax laysweydiin kara ma aha hal yaqdir allahu tabaaraka wa tacala an yakhluqa milahu su-aal laisweydiin kara maaha taas leanna an yakhluqa allahu milahu waa shay mustaxiila oo aan dhac ahaynba saa awgeed laa tatacallaq qudrat ullahi bidalik ashyaada wixii mumkina ama mid markaa jira ha noqoto ama mid inuu dhacaa suurtagal ha noqote ay tahay ha noqotee waxa uu yahay mid hoos imanaya taxta qudrat illahi tabaaraka wa tacaala wa kullu shayin shay kastaana ilayhi faqiir ilaahay subxaana wa tacaala mid u baahan weeyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala horeynu usoo tilmaannay aayaadka qur-aanka ee tusinaaya inuu hani yahay cidna aan u baahnayn makhluuqaadkao dhammina ilaahay bay u baahan yihin wa min aayaatihi an taquuma asamaa waalardu biamrih samada al xooggeeda yaabtiyo dhulkaasi ilaahay bay u baahan yihin haddaanu ilaahay sidaa u hayno sidaanu u joojinna dee may joogeen mana aanay jireen sidaana umay habaysnaadeen yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah dadow idinku waxaad tihiin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala u baahan darfatu cayn ilbidhiqsi cid ilaahay ka maarmi kartaa ma jirto mid waxa weeyaan iskibiriya oo kufriyo gaalooba iyo mid muuminiiba ilaahay subxaana wa tacaala waa u baahan yihi laakiin ilaahay cidna uma baahna wa kulla amrin amar kastaana calayhi yasiir ilaahay waa u fududi amarka halkan waxaa amarku laba macno ugu yimaadaa qur-aanka amarka in looga jeedo ashaan arrin in looga jeedo iyo alamru in looga jeedo adalab faritaankii in looga jeedo marka amarka haddii looga jeedo shaani arrin haddii looga jeedo jamiciisu umuur buu noqdaa amrun haddii shaani looga jeediyo arrin jamiciisu muxuu noqonayaa umuur haddii dalabkii iyo faritaankii looga jeedona jamiciisu muxuu noqdaa awaamir buu noqdaa marka iminka markuu leeyahy sheekhu wa kullu amrin calayhi yasiir kullu amrin ee kullu shan arrin kasta calayhi yasiir ilaahay subxaana wa tacaala waa u fududiy oo laa yucjizuhu shay wax ilaahay subxaana wa tacaala cajzi geliyaa haba yaraatee ma jiro oo inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun ilaahay subxaana wa tacaala haddii arrin uu doono waa inuu ku yidhaahdo un ahaw deeta shaygu wuu ahaanaya wax ilaahay ku culus markaa ma jirto laa yaxtaaju ilaa shay ilaahay subxaana wa tacaala shayna uma baahna ee shay kasta isaga ayuu u baahan yahay sida marka aynu u tilmaannay markaynu maraynay wa kullu shayin ilayhi faqiir laysa ka midli isagoo kale muu ahaanin shayun shayna muu ahaanin si aayadda qur-aankii baa ay cabirtay laysa ka midlihi shay wa huwa asamiicu albasiir markaa laysa ka midlihi shay waxaynu nidhi waa hadal qaacido caam oo burburinaya oo meesha ka saaraya cid kasta oo ilaahay sifaad iyo tilmaamo u sugta oo sifaadkaa iyo tilmaamaha iyo magacyadiisa kala mid dhigta kuwa makhluuqa oo ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiis iyo magacyadiis iyo tilmaamihiis iyo afcaashiisu la mid maaha kuwa makhluuqaadka ayaa aayaddayna leedahay wa huwa samiicu lbasiirna macnaheedu waxa weeye marka la leeyahay makhluuqa la mid maaha ha ka fahmin inaanu magacyo lahayn oanu sifaad iyo tilmaamo aanu lahayn oo afcaal aanu lahayn ee isagoo afcaal leh oo tilmaamo leh oo magacyo leh haddana kuwii makhluuqa la mid maaha wa huwa asamiicu lbasiir weye ka aan cidna aan la mid ahayn waa samiic basiira markaa ninka sifaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala diida ee laysa ka midlihi shay deliishada oo yidhaahda ilaahay cidna la mid maaha baa la yidhi haddii sifaad loo sugana makhluuquu la mid noqonaya waxaa hadalkiisa burinaya wahuwa samiicu lbasiir ninka ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisa kala mid dhiga kuwa makhluuqa idhaha sifaadkii waa u sugaya laakiin kuwa makhluuqay la mid yihiinna waxaa hadalkiisa meesha ka saaraya laysa ka midlihi shayun marka aayadda qur-aankii waxay burburinaysaa saynu tilmaannay madhabka mumathilada kuwa sifaadka ilaahay kuwa makhluuqa kala mid dhigay aayadda qeybteeda hore ayaa meesha ka saartay oo inuu baadileena tusisay iyo madhabka mucadilada oo ah qolada ilaahay tabaaraka wa tacaala sifaadkiiyo tilmaamihiiba u diiday iyagoo tamhiil iyo tashbiih ka yaacaya sida ay sheegteen oo qoladaana madhabkoodu inuu baadil iyo waxayna tusinaya wa huwa asamiicu albasiir marka madhab ahlusunna waljamaacana labadaas arrimood buu ka koobayay ihbaatu sifaat lilahi tabaaraka wa tacaala oo ku binaysan wahuwa samiicu albasiir iyo nafyu lmumaathala can illaahi subxaana wa tacaala la mid noqoshada khalqiga in ilaahay laga fogeeyo laga dheereeyo loo diido oo iyadana ku binaysan laysa ka midlihi shay ka midlihi kaaftaa ku jirta culimmadu aqwaal bay ku leeyihin qaarkood waxay yidhaahdeen ile kaaftuna tashbiih bay faa'iideynaysaa mithluna tashbiih bay faa'ideynaysaa marka laba tashbiih seebaa laysaga dulgeeyey miyaanu macnuu noqonin inta mithli loo sugay in mithliga mithliyada loo diiday markaa culimada qaarkood waxana kaafka ayaa zaa'ida xuruufta in la ziyaadiyo litawkiidna macruuf bay ku tahay luqada carabta oo laysa mithlahu shay-un weeyaan macnuhu cid ilaahay lamidii ma jirto qaarkoodna waxay idhahdaan mithl ayaa zaa'ida oo waxa weeyaan laysa ka huwa shayun weeyaan macnuhu isagoo kale cidna maaha culimada qaarkoodna waxay yidhaahdaan mithlu ayaa macnaheedu wuxuu yahay bimacna alwasf oo laysa ka mithlihi shay macnaheedu waxa weya laysa ka wasfihi shay sifadiisoo kale cidnama laha mithli oo bimacna alwasfina dee qur-aankaba waa ku soo aroortay oo mathalu ljannati alatii wucida almuttaquun waa ka ilaha yidhi mathalu ljanna mathal macnaheedu waa maxay ma waxa u dhigmaaba may waa wasfu ljanna jannadii tilmaanteeda iyo sifadeeda almihim aqawaashaas oo dhan waxaa la yidhi waxaana ugu fudud in la yska idhaahdo xuruufta in la ziyaadiyo fii luqati alcarab waa macruuf kaafka ayaa zaa'ida in la yidhahdo in la yidhaahdo mithliyada tashbiihba loogama jeedana ee kaaftunbaa tashbiih faa'iidaynaysana waa suurtagal oo iminka marka lagu leeyahay adigoo kale waxaa ma sameeyo ma waxaa loo jeedaa ka adiga kuu dhigmaa waxaa ma sameeyo isa adiga waxaasi kaama suurtoobaan baa loo jeeda adiga waxaasi kaama suurtoobaan baa loo jeeda de iminka markaan ku leeyahy war adigoo kale waxaa kuma hadlo ma adigu inaad ku hadashaa waa suurtagale laakiin ka adiga kula midi kuma hadlo miya maa hadalku sidaa ee macnuu waxa weeyaan adiga taasi kaama suurtooda weeyaan macnaheedu oo tamhiil iyo tashbiihba looma jeedee khitaabku kan lala hadlayo laftiisa ayuunbuu ku dhacayaa un oo laysa ka mithlihi shay maaha in mithliba meesha la sugayee rabbi tabaaraka watacaala lafahantiisaa laga hadlayaa la leeyahay rabbi cid lamidii ma jirto aayadda macnaheedu markaa saas ayuu noqonaya wuxuu yihi sheekhu khalaqa ilaahay waa abuuray alkhalqa makhluuqaadkiibuu abuuray bicilmihi ay caaliman bihim isagoo aqoon ula og ayaa ilaahay waa abuuray khalaqa waa bimacnaa awjada wa ansha'a wa abdaca waa jirsiyey waa hal abuuray rabbi tabaaraka wa tacaala iyadoo cidina aanay uga horrayn alkhalqana halka waxaa looga jeedaa waa masdero waa bimacna almakhluuq makhluuqiibuu abuuray rabbi tabaaraka wa tacaala bicilmihi waa fii maxalli nasbin cala alxaal oo jaar iyo majruurkaasi wuxuu yaallaa maxallu nasb oo xaal bay iminka ay u dhigantah oo wuxuu asalku in la idhaahdo khalaqa alkhalqa caaliman bihim ilaahay wuu abuuray khalqigii isagoo cilmi iyo aqoon u leh si ilaahayba qur-aanka uu ku tilmaamay uhi alaa yaclamu miyaanu ogeyn man khalaqa allihii abuuray wahuwa latiifu alkhabiir sideeba wuxuu uga qarsoonaan karaan isaga ayaaba rabbi tabaaraka wa tacaala abuuray wa cindahu mafatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa huwa wa yaclamu ma fi lbari waalbaxri wama tasqutu min waraqatin ilaa yaclamuha walaa xabbatin fii dulumaati alardi walaa ratbin walaa yaabisin ila fii kitaabin mubiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay faatiixdiiyo furayaasha heybka rabbi isaga ayaa haya laa yaclamuhaa ilaa hu ilaahay wuxuu og yahay maa fi lbar waxaa badda yaal iyo ma walbaxr maa fi lbar waxaa berriga yaal waa dhulka aan biyaha ahayn iyo fi lbaxr badda wixii ku jira waa ogya rabbi tabaaraka wa tacaala caleen yar haddii geed ay ka soo dhacda ilaahay waa ogyahay ma jiro xabad midha oo firiya oo mugdiyada dhulka ku jirtaa ilaa ilaahay waa ogi wax qoyan ma jiro wax qalalin ma jiro ilaa ilaahay waa ogi isagoo og rabbi tabaaraka wa tacala weliba ilahay waa u diiwaan gashan yihiin oo kitaab cadoo lawxulmaxfuud la yidhaahdo ayaa waxaasoo dhamme ay ugu qoran yihin markaa sheekhu wuxuu uga jeedaa cibaaradan markuu tilmaamay inuu khalqiga ilaahay subxaana wa tacaala abuuray waxa uu sugay ilaahay cilmigiisa oo ilaahay sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa waxaa ka mid a sifatulcilm naqliga ayaa sugo dee waad aragtaa aayaadka qur-aanka ee faraha badan ee ilaahay subxaana wa tacaala u sugaaya cilmiga bal sugaaya cilmiga rabbi tabaaraka wa tacaala inuu yahay mid caamah oo wax walba ilaahay subxaana wa tacaala waa ogi oo cilmigu qudradii aynu soo tilmaannay waa ka duwanyi oo qudrada waxaynu waxay ku tacalluqdaa uun wixii mumkinah ama ha noqdo mawjuud ama macduum ha noqdee oo mustaxiila kuma tacalluqdo laakiin cilmiga rabbi tabaaraka wa tacaala intaa waa ka ballaadhan yi oo ilaahay xataa mustaxiilaadka ayuu ogya wixii aan suurtagal ahayni haddii uu dhici lahaa siduu u dhici lahaa buu ilaahay ogy subxaana wa tacaala oo cilmullahi yatacallaq bilmustaxiil bilmumkin almacduum wa bilmumkin almawjuud waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala jira waa ogyahay waxba kagama qarsoona waxaa dhici doona ee weli aan dhicinna ilaahay waa ogyay subxaana wa tacaala waxa inuu dhacaaba aanay suurtagal ahayna ilaahay waa ogi in mustaxiil yahay buu ilaahay ogi haddii uu dhici lahaana oo laga soo qaado inuu dhici lahaana siduu u dhici lahaa ee qaabka uu noqon lahaa ilaahay subxaana wa tacaala kama qarsoona sidaasoo kale daliil caqliya ayaa jiro caqliguna wuxuu sugayaa inuu ilaahay sifatulcilmi uu leeyahay waayo makhluuqaadka ayaa jirsiiyey oo abuuray khalqiga iyo abuurka ayaaba laga fahmayaa oo daliil tusinaya cilmiga ilaahay suurtagal miyay tahay in makhluuqaadkaasoo dhan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu jirsiiyey isagoo cilmi aan lahayn suurtagal maaha waayo iijaadka iyo jirsiinta iyo abuurku wuxuu u baahan yahay iraaduu u baahan yahay dooni soo ma in la idhaha samada waa la abuuraya saasaa laga dhigaya dhulkaas saasaa laga dhigaya buurahaa saasaa laga dhigaya dooxya saas ibni aadamkaa saasaa laga dhigaya iraadadu waata ashyaada kala dududa soo ma midba ashyadan inay saa u kala baydhbaydho maxaa keensaday ilaahay iraadadiis iyo doonisiisa ayaa keensaday doonis iyo iraadana suurtagal maaha inay dhacdo iyo takhayur iyo kala doordoorasho iyo kala duwitaan haddaanu meesha cilmi aanu jiri lahayn ta labaad makhluuqaadkan sida ilaahay u ixkaamiyey u itqaaniyey u hagaajiyey ayaa lafteedu waxayna tusinaysaa cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala oo haddaanay cilmi caalamkan abuurka ilaahay u abuuray aanu ka soo fulin oo cilmiga ilahay aanu ku binaysnayn idqaanka iyo xikmadda noocaasiya ma aanu yeesheen caalamkani ta kale iyadana waxay tahay waxaynu ognahay oo caqligu uu sugayaa in allaha khaaliqaahi uu ka dhammaystiran yahay makhluuqa soo maa oo uu ka sifooyin wanaagsan yihi cilmigu markaynu eegno ee makhluuqu uu ku sifoobo ma sifo wanaagsan oo dhammaystiran ba mise waa sifo waxa weeyaan hoosayso nuqsaana jawaabtu waa inuu yahay sifo wanaagsan oo dhammaystiran suurtagal maaha inuu makhluuqi yeesho sifada wanaagsan oo dhammayska tiran khaaliqii dhammaaya abuurayna ay ka maqan tahay oo kullu kamaalin habata lilmakhluuq falkhaaliqu awlaa bih shay kasta oo dhammaystiran oo sifo wanaagsana oo makhluuqu uu leeyahay oo nuqsaani meella aanay ka soo gelin khaaliqii abuuray ee siiyey ayaa u mudan inuu ku sifoobo oo waxa weeyaan uu yeesho wuxuu yihi sheekhu waqadara lahum ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u qadaray aqdaaran qadarra ayuu u yeelay makhluuqaadka oo ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankooda ayaa u qadaray waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray saasoo kale abuurkoodii iyo qaabkii loo abuur lahaa noocay noqon doonaan waxaa ilaahay uu qadaray subxaana wa tacaala noloshooda iyo geeridooda arsaaqdooda faqrigooda iyo qinahooda ilaahay baa subxaana wa tacaala qadaray xagga aakhiro iyo axkaamteeda marka la eego janno iyo naar meesha ay geli doonaan buu qadaray ilaahay subxaana wa tacaala waxaa rabbi uu qadaray shaqaawadooda iyo sacaadadooda kuwo liibaano guulaysto inay noqon doonaan iyo kuwo guul darraysto khasaare inay noqon doonaan qadarka waxaa la yidhaahdo waxa lagu tacriifiyo waxa u wanaagsan in maraatibtiisa lagu tacriifiyo oo dadka qaarkood waxa laga yaabaa marka la idhaahdo waxa ilaahay baa qadaray inay ka fahmaan inuu macnaheedu yahay ilaahay baa makhluuqaadka khasbay oo ikhtiyaarkii iyo iraadoodii ka qaaday macnuhu sidaa maaha qadarka macnihiisu waxa weeye waa cilmullaahi bilashyaai cilmullaahi saabiq lilashyaa qabla khalqiha waa aqoontii iyo cilmigii ilaahay ashyaada u lahaa intaanu abuurinba oo ashiyaadan iyadooni jirin ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ogaa inay kuwo jiro noqon doonaan iyo sida waxa weeyaan ay u ahaan doonaan iyo waxa ay noqon doonaan ma kuwo wanaagsan ma kuwo xun ma ahlulkhayr ma ahlushar iyo inta ay noolaan doonaan iyo waxa ay cuni doonaan iyo waxay samayn doonaan iyo waddaday mari waxaaso dhan ilahay waa sii oga oo cilmullahi waa saabiq abuurka iyo cilmiga keebaa horreeyey dee cilmiga ilahay baa subxana wa tacaala horreeyey waxaynu tilmaanay abuurka ilaahay makhluuqaadka uu abuuray inuu ka dhashay ilaahay cilmigiisa oo ilaahay cilmigiisa uu ku binaysan yahay ayaynu tilmaanay ilaahay subxaana wa tacaala markaa qadarkii muxuu noqonaya waa cilmuhu lilcilmuhu saabiq lilashyaa qabla khalqiha wa kitaabatuhu laha fi lawxi almaxfuudi qabla wuquuciha waxaa kaloo qadarkii soo gelaya qoraalka ilaahay ashyaada uu ku qoray lawxulmaxfuudka intaanay dhicinba oo shay kasta ilaahay siduu u dhici doono ayuu ogaa sidaa cilmiga ilaahay uu keensaday ilaahay uu ku ogaa ayuunbuu ilaahay lawxulmaxfuudka ku qoray intaan ashyaada aanay dhicinba oo aanay ahaaninba wa mashii'atuhu laha iyo doonista ilaahay uu doonay ashyaadu inay sidaa u dhacdo iyo wa khalquhu laha abuurka uu abuuray afarta arrimoodoo laysu geeyaa qadar laysku yidhaahdaa qadarka meel kale ha ka raadin mar kale ilaahay baa waxaa qadaray macnaheedu waa maxay ilaahay baa sii ogaa shaygan intaanu dhicin ilaahay baa looxulmaxfuudka ku qoray intaanu dhicinba ilaahay baa doonay shaygaasi inuu sidaa u dhaco ilaahay baa shaygaasi iraadadii iyo qudradii lagu samayn lahaa cidda samaynaysa ku abuuro ku beeray tusaale ahaan abubakar soo muu noqon axad ka mida muuminiintoo rumeeyo raacay nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam ilaahay intaanu abubakar ba abuurin bal intaanu aadan ba abuurin calayhi salaatu wasalaam ayuu ilaahay ogaa abubakar inuu muumin noqon doono lawxulmaxfuudkana ilaahay wuxuu ku sii qoray in abubakar uu muuminiinta ka mid yahay oo dee jannada uu geli doono ilaahay sidaana waa doonay oo fadligiisa isagoo awood u leh arrintaa uu ogaa in abubakar ka dhici doonta inuu ka leexiyo kamuu leexino fadligiisa iyo raxmadiisa ayaa keensatay iimaanka abubakar in loo daayo ilaahay abubakar wuxuu ku abuuray oo uu ku beeray iraadadii uu ku dooni lahaa iimaanka iyo qudradii iyo awooddii uu ku samayn lahaa marka iimaankii inuu muqadar yahay saas ayaad ku fahmaysaa tusaalaha oo qofka iimaan baa loo qadaray macnaheedu waa maxay ma iimaankaa lagu khasbayba maya inuu muumin noqon doono ayaa ilaahay sii ogaa intaanu abuurinba looxulmaxfuudkana taasaa loogu sii diiwaangeliyey inuu samayn doono la ogaa taana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa la doonay taana ilaahay waa ku beerayo adawaadkii iyo asbaabtii samayntiisa u mari lahaa ayaa ilaahay u suurto geliyey abujahal ilaahay intaanu nebi aadanba abuurin buu ilaahay ogaa abujahal in abujahal nin la idhaha dee la abuuri doono ayuu ilaahay ogaa oo abujahal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuul idhaha loo diri doono oo uu beenin doono oo uu diidi doono oo uu ka soo hor jeesan doono oo uu kufrii doono kufriyo takdiib uu la iman doono taasuu ilaahay sii ogaa taa abujahal inuu samayn doono ilaahay uu sii ogaa ayuunba abujahal ilaahay u diiwaangeliyey oo keebaa horreeya qoraalka qofka waxa loo qorayayo iyo cilmiga keebaa horreeya cilmiga horre iska ilaali haddaad cilmiga ilaahay fahanto ee saabiqa ah ee ashyaada intaan la abuurin ka horreeyey ishkaalaadka iyo shubahaadka baabka qadarka dadka ka gala iyo faham la-aanta ka gashaaba way kaa baxaysaaba oo dadka had iyo jeraale maxaa kusoo degdega kitaabada iyo qoraalka ilaahay baa waxaa qadaray haddaad tiraa maxaad uga jeedaa ilaahay baa qoray buu ka odhanaya oo qadarku wuxuu uga soo bilaabmayaa kitaabada iyo qoraalka ee martabadaa mid baa ka horraysaoo qoraalkan ilaahay shaygan uu qoray maaha shay ka soo qaada kaa saasaynu isaga qoraynaa kaana saasaynu isaga qoraynaa maaha macneedu ee kaasi saasuu noqon doonaa marka markaan abuuro ayuu rabbi tabaaraka wa tacala u leeyay ee sidaa uu noqon doono ha loo qoro ha loo diiwaangeliyo abujahal marka ilaahay wuu xoogaa inuu kufrii doono marka la abuuro ee nebi maxamed u yimaado kii baa ilaahay u diiwaangeliyey ilaahay isagoo awood u leh inuu kufrigaasi abujahal uu samayn doono uu ka leexiyo kamuu leexin waayo qofku xumaanta uu samaynayo iyo dembiga uu samaynayo ee isagu u badheedhay iyadoo weliba loo caddeeyey ilaahay subxaana watacaala inuu ka leexiyo dee ilaahay waajib kuma aha ilaahay fadligiisa weeyaan taas ee cadligu muxuu keensanayaa qof waliba wuxuu mutaystay dee in lagula dhaqmo soo maaha oo lagu abaalmariyo oo kii la sii ogaa inuu muumin noqon doonana iimaankaa waxa weeyaan loo suurtogeliyo oo lala doono kii la sii ogaa inuu kufriyi doonana dee kufrigaa lala doono iyadoo lagu khasbahaynoo weliba waddadii caddayd ee xaqa ahayd iyo tii kale loo kala caddaynayo loo kala bayaaminayo marka ilahay waa la doonay kufriga isagoon ku khasbin oo wixii uu ogaa inuu samayn doono ahna kufrigu ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ku abuuray abujahl qudradii awooddii uu ku samayn lahaa kufrigaa iyo iraadadii uu ku dooni lahaa ayaa rabbi tabaaraka watacaala u ku beeray markaa qadarku waa afarta arrimood buu ka koobay alcilmu alkitaaba alkhalqu walmashii'a haddaad afartaa martabood aad fahanto macnaheedu qadarkii inaad fahanto afarta ha kala reebin haddaad saddex aad rumayso qadarkii maad rumayn haddaad laba rumayso qadarkii maad rumayn afarta waa inaad wada rumayso shaygan inuu ilaahay sii ogaa taanu dhicinoo la abuurinba inuu ilaahay looxul maxfuudka sidaa uu ogaa uu u diiwaangeliyey inuu ilaahay sidaa inuu u dhaco uu doonay inuu ilaahay subxaana watacaala sidaa inuu u dhaco uu abuuray u abuuray oo rabbi tabaaraka watacaala ugu tala galay marka ilaahay tabaaraka wa tacaala khalqiga inuu abuuray oo ashyaana uu u qadaray qur-aanka ina tusiya wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira bu ilahay yidhi inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar kaana amru llahi qadaran maqduura shay kasta qadar baanu ku abuurray buu ilaahay leeyi macnaheedu waa maxay macnaa intaanan abuurin baanu sii ogeyn shaygan inaanu abuuri doonno iyo marka la abuuro wax allaaliya waxaa ka dambayn doona ka ratimi doona abuurkiisa sidaasi baanaanu sii diiwaan gelinay sidaasi ayaananu la doonnay sidaasi ayaanu waxa weeyaan ku abuuray saas weeyaan macnaheedu alladii khalaqa fasawaa waaladii qadara fahadaa ilaahay ka abuuray makhluuqaadka ee si sawiya u abuuray intaanu khalqiga abuurinba bikhamsiina alfi sana konton kun oo sannadood khalqiga abuurkooda ka hor ayuu ilaahay maqaadiirta oo dhan sii dhameeyey maca rabbi tabaaraka wa tacaala horeba waa u ogaa waanuu sii sajilay ilaahay waa u sii diiwaan geliyey sidaas ayaanu rabbi tabaaraka wa tacaala la doonay saas ayaanu ku abuuray weeyaan macnaheedu wa daraba lahum ilaahay wuxuu u yeelay daraba bimacnaa jacala weeye aajaalan buu ilaahay u yeelay aajaal waa jamcu ajal ajashana macnaheedu waa nihaayat alcumr cumrigu waxa weeyaan waa muddatu xayaat alxayawaan min insaanin wagayri nooluhu muddada uu nool yahay waa cumrigiisa wey ajashuna waa nihaayatu cumrihi cumrigiisa halka uu ku taagaya uu ku dhammaanaya ku gabagaboobaya ayaa ajal la yidhahda marka ilaahay subxaana wa tacaala waa abuuray makhluuqaad waxaanu u yeelay nihaayo u yeelay licumrih cumrigooda iyo noloshoodu meel ay ku dhammaato ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala u yeelay ajasha ilaahay uu yeelay iyo maalintii ilaahay uu qadaray uu sii ogaa inay dhiman doonaan ee uu sii diiwaangeliyey kamana soo horrayn karaan kamana dibdhici karaan ilaahay baa tabaaraka wa tacaala yidhi idaa jaa ajaluhum falaa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ajashoodu markay timaado ajashoodu waa nihaayatu cumrihim cumrigoodu halkii uu ku dhammaanayo maalintii uu dhammaanayo marka la gaadho maalintaa dibna ugama dhici karaan kamana soo horrayn karaan wamaa kaana linafsin an tamuuta ila biidni illahi kitaaban mu'ajala nafna ma dhiman karto iyadoo dhimashada ilaahay ogolaado mooyaane wakhtigii ilaahayna dhimato uu ogolaade uu doonay mooyaane maalin kale ma dhiman karto idanka ilaahayna waxaa looga jeedaa idankii ilaahay ee kawniga ahaa ee qadariga ahaa waa kitaaban mu'ajalan ey waa shay maktuuba oo mu'ajal ay mu'aqata qofkani intuu noolaan iyo maalinta uu dhimanaya waa shay maktuuba horta oo ilaahay waa ogaa intuu noolaan doono intaa ilaahay uu ogaa noolaan doono ayaanu u diiwaangeliyey waana shay mu'aqataho wakti loo waktigiisa kamana soo horrayn karo kamana waxa weeyaan dib dhici karo sidaa awgeed ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummu xabiiba oo ka mid ahayd aswaajtiisa markii ay ducaysatay ay tihi allaahuma amticnii bizawji rasuuli illaah wa biabi abi sufyaan wa biakhii mucaawiya ilaah waxaad igu raaxaysaa in rasuulka oo zawjkayga ah calayhi salaatu wasalaam ilaahay cumrigiisa dee u dheereeyo iyo abu sufyaan oo aabbahaya iyo mucaawiya walaalkaya rasuulku wuxuu ku yuhi calayhi salaatu wasalaam qad sa'alti illaaha liaajaalin madruuba wa ayaamin macduuda wa arsaaqin maqsuuma ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaad weydiisatay ajal la yeelay oo wakhti go-aan lagu sargooyey iyo maalmo tirsan haddii qofkani maalmo tirsan noolaadu ilahay ugu tala galay iyo arsaaq maqsuum oo lasii qaybiyey lan yucajala shay-an qabla xilli walan yu'akhara shay-an can xilli shayna wakhtigiisii isagoo aan gaadhin lama soo dedejinayo wakhtigiisiina dib looga dhigi maayo walow kunti sa'alti illaha an yuciidaki min cadaabin fi nnaari wa cadaabin fi lqabri kaana khayran wa afdal haddaad ilaahay tabaaraka wa tacaala weydiisan lahayd inuu kaa badbaadiyo cadaabulqabriga iyo cadaabunaarka taasaa kuu khayr badnaada kuu fadli badnaa leh macnaa ducada dee meesheedii mari weeyaan macnaheedu oo waa waa mid mashruuca in lagu ducaysta in ilahay cadaabuqabriga kaa badbaadiyo cadaabunaarka oo asbaabtiisa ilahay uu ku garab mariyo oo ducadu tanfac fi hada albaab laakiin baabka ajasha marka la joogo ducadu laa tanfac oo qofka haddaad weligaa ugu ducaysa in ilahay ajashiisa uu dheereeyo ajashiisa waxa weeyaan dheeraan mayso dhaafina mayso intii rabbi tabaaraka wa tacaala uu ugu tala galay mas'alada marka halan ku jirtaa waxay tahay oo culimmadu ay ka hadlaan waa iska waadix iyadu masalada ah qof walba ajashiisa inuu guud ahaan ku dhimanayo oo aanu dhaafahayn kana soo horreynahayn laakiin inay culimmada kutubta caqiidada ku daraan waxaa keenay waxaa jira qole muctasilo la yidhaahdo waxay yidhaahdeen dadku waa laba qof heed u dhinta kaaja kaasi ajashiisii buu dhammaystay qofka heed u dhintaa heed maxaynu u jeednaa macnaa sabab aadami aan ku dhiman kaasi ajashiisii buu dhammaysto iyadoo waxba aanay uharsanayn buu dhinto oo muddadii loogu talagalay inuu noolaado lagama kala goyn iyo qof la dilo qofka haddii la dilo waxay yidhaahdeen ajashiisii muu dhammaysan oo haddii kan baase dilay uu iska dayn lahaa faraha uu ka qaadi lahaa uu iska sii noolaan lahaa bay yidhahdeen taasina waa baatil weeye oo qofkan ilaahay tabaaraka wa tacaala maalin buu ugu tala galay inuu dhinto oo wuxuu qadaray ilaahay maalintu dhiman doono ee adduunyadan uu ka bixi doono xayaatadiisu ay ka dhammaan doonto ilaahay dhimashadiisaasi maalin mucayanay dhacdo uu qadaray asbaabteediina dee ilaahay wuu qadaray oo kan ilaahay wuxuu qadaray inuu gacan ibni aadam ku dhinto kan inuu baabuurla qallimo kan inuu cudurka noocaasii dilo kan waxa weeyaan saasoo kale in asba sabab kale uu ku dhinto marka asbaabta lafteedu waa muqadara qowlkoodu marka waa baatil ahlu sunna waljamaca waxay aaminsan yihiin qofku ama heed ha u dhinto ama ha la dilo ajashiisu maalinta ay dhammaato ayuunbuu qofku dhimanaya taasi waa masale masalada kale waxay tahay ee isweydiin lihi cumriga ibni aadamku ma ziyaada oo ma kordha hal ilcumru yaziid wa yanqus cumrigu ma ziyaadaa ma nuqsaama jawaabtu waa haa alcumru yaziid wa yanqus oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam tilmaamay oo silatu alraxim taziidu fi lcumri buri rasuul calayhi salaatu wasalaam bal bukhaariyo muslim waxa wariyey rasuulku inuu yihi man sarahu nasaau fi lajal waziyaadatu fi risqi falyasil raximah qofka ay faraxti gelinaysaa jecel in ajashiisa dib loogu dhigo cumrigiisa loo kordhiyo risqigana loo siyaadiyaa falyasil raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaasi wuxuu ina tusiyey inuu cumriga waxaa la idhaahdaa uu yahay qaabil liziyaadati wanuqsaan laakiin ha moodin ziyaadadiyo nuqsaanta cumriga ibni aadamka gelaysaa inay tahay mid ka baxsan ilaahay tabaaraka wa tacaala taqdiirtiisa oo ilaahay ayuunba iyada lafteeda qadaray oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu qadaray ninka hebel hebel la yidhaahdaa wuxuu malaa'igtiisa ku yidhi rabbi tabaaraka wa tacaala afartan sannadood weeyaan ajashiisu hadduu qaraabadiisa xidhiidhiyana waa waa waxa weeyaan conton ilaahayna waa og yahay tabaaraka wa tacaala inuu inaanu qaraabada xidhiidhin doono afartan uu ku dhiman doono iyo inuu qaraabadiisa xidhiidhin doono conton uu ku dhiman doono ilahay isaga waa ogyahay waa u kala cadday oo madmadow kagama jirto oo maaha ilaahay tabaaraka wa tacaala inaanu ogeyn labadaa ta uu ku dhiman doono ee ilahay agtiisa way go-antay tuu ku dhiman doonaa oo waa sii kala ogay rabbi tabaaraka wa tacaala laakiin cidda waxa weeyaan aan ogeyn ee arrinta noocaasi ay ka qarsoon tahay waayo watsala waa malaa'igtii oo kale iyagu ma oga qofkani inuu noqon doono mid qaraabadiisa xidhiidhiya oo cumrigiisu khamsiin uu gaadhi doono iyo inuu noqon doono midaan qaraabada xidhiidhin oo arbiciin ay ugu ekaan doonto laakiin ilaahay waa kala og yahay labadaa mid baanu ilaahay ugu talagalay dee labada inuu qaraabo xidhiidhiyo noqdo konton gaadha iyo qaraabo goys u noqdo afartan ku dhinta labada ilaahay mid buu ugu talagalay ee ama taa ama taa ilaahay agtiisa kama jirto ee labadaba rabbi tabaaraka wa tacaala waa og yahay ta uu ku dhiman doonana ilaahay waa ogya kama qarsoona marka ziyaadada iyo nuqsaanta cumriga gelaysaa iyo risqiga laftiisu qadarkii ilaahay kama baxsana ee ilaahay wuu qadaray qofkanu maalintuu dhiman doono laakiin dhimashada lafteeda ayaa ilaahay sabab uu ku xidhaya mararka qaarkood oo uu leeyahy addoonkaasi hadduu qaraabada xidhiidhiyo waa afartan haddii uu xidhiidhin waayena waa soddon ta uu labada ku dhiman doono rabbi tabaaraka wa tacaala waa og yahay oo waa ka warhayaa risqiga laftiisana waa sidaasoo kale weeye waxa uu leeyahy sheekhu lam yakfa calayhi ilaahay kama qarsoono shay-un shay qabla an yakhluqahum intaanu abuurin ka hor ilaahay waxba kama qarsoonayn arrinkooda ka midi wa calima ilaahay waa ogaa maa hum caamiluun waxa ay samaynayaan qabla an yakhluqahum intaanu abuurin ka hor oo waynu tilmaanay cilmullahi inuu yahay saabiqun lilkhalq mid khalqiga ka horreeyey oo ogaalka ilaahay baa abuurkooda ka horreeyey marka ilaahay subxaana wa tacaala wax shu-uuntooda iyo arrimahooda ka midi ilaahay kama aanay qarsoonayn inta aanu abuurinba iyagoon jirin buu ogaa xaalkoodu su noqon doono iyo arrinkooda halka uu ku dambayn doono taa waynu tilmaanay sheekhu wuxuu uga jeedaa cibaaradan radin uu radinayo bacdu ahli lbidac oo yidhi ilaahay ashyaada markuu abuuray ay dhacdo kadib unbuu ogaadaa oo ma jira cilmi ka horreeya abuurka hada kalaam baatile bal waa kufri iyo gaalnimo waayo waa beenin aayaadka qur-aanka ah iyo axaadiida rasuulka alayhi isalaatu wasalaam aayaad qur-aan ayaa haddaba jira oo cilmiga ilaahay tabaaraka wa tacaala oo sabab lagu calliqay ama lagu xidha uu ku soo arooray oo laga yaabo shubho inay ka dhigtaan kuwaas sida aayadda ilaahay uu leeyahay tabaaraka wa tacaala marka qiblada uu ka warramayey walow calima allahu fiihim khayran laa aayaadka qiblada ka hadlaya ya cafwan aayaddee waan yaraa waan yara ilowsanahay aayaad fara badan baa jiro ilaahay tabaaraka wa tacaala ashyaa uu ku calliqay cilmigiisa uu ku xidhay oo xataa ya xataa yaclam allah saa alfaadda noocaasi ay ku jirto oo bimacnaa laga fahmaayo oo kale inuu shaygan dhicitaankiisa cilmiga ilaahay uu ka dambeeyo ya taas waa tii waa lasii ogaa weeyaan macnaheedu almuhim insha allah waa soo xusuusan doonaaye aayaadka qur-aankaa ayaa ay xujaystaan ama ay shubha ka dhigtaan waxaana taasi jawaabteedu ay tahay laba arrimood in la idhaha cilmigu waa laba cilmi shayga la ogaado intaanu dhicinba iyo cilmi la ogaado markuu dhaco kadib labada cilmina farqibaa u dhexeeyo cilmiga shayga la og yahay intaanu dhicin wax abaalmarina laguma xidha de ilaa shayga uu dhacayo abaalmarintu waxay ku xidhan tahay cilmiga shayga la ogaado markuu dhaco kadib tusaale yaroo gaaban baan ku siinaya ibni aadamka xaggiisa ku saabsan tusaalehaan waxaad og tahay ninka hebel inuu tuug yahay oo kolleyba wax uu xadi doono ayaad sii og tahay laakiin weli waxba muu xadin cilmigaaga iyo ogaalkaaga aad sii og tahay inuu wax xadi doono miyaad ku dhisi kartaa abaalmarin ood odhan kartaa kolleyba wuu xadi doonaa iminka gacantaan ka sii jaro ma odhan kartid de cilmiga abaalmarin laguma dhiso marka cilmiga ilaahay tabaaraka wa tacaala ashyaada uu og yahay intaanay dhicin ka hor ilaahay abaalmarinta uu addoomaha abaalmarinayo kuma aanu xidhin ee waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala abaalmarinta uu addoomaha abaalmarinayo uu ku xidhaa wixii uu ogaa inay samayn doonaan marka ay sameeyaana ay dhacdo ee inay sameeyeen la ogaado ay caddaato ninkii aada ogeyd inuu wax xadi doono marka uu wax xado waa cilmi labaad oo aad ogaatay wixii aada ogeyd inuu samayn doono dee inuu sameeyeyba cilmigaa labaad ayaanad ku abaalmarinaysaa wixii aada ogeyd inuu samayn doono marka uu sameeyey ay ka dhaceen marka cilmullahi tabaaraka wa tacaala waa laba cilmun qabla wuquuci shay iyo cilmun bacda wuquuci marka cilmi haddii la sheego ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku sifooysan yahay markuu shaygu dhacay kadib taasi meesha ka saari mayso ogaalka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sii ogaa shaygan intaanu dhicinba waa ta labaade ujeeddooyinka laga leeyahay cilmiga labaade la sheegayo ee shaygii markuu dhacay ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu tilmaamayo waxaa ka mid ah waa idhaaru waxa weeyaan wuquucu shay muujin la muujinayo dhicitaanka shaygu waxa weeyaan uu dhacay oo sidii ilaahay uu kusii ogaa shaygu u dhacay wa calima maa hum caamiluuna qabla an yakhluqahum ilaahay waxa uu sii ogaa waxa ay samayn doonaan intaanu abuurinba marka macnaheedu waa maxay macnaha cibaaradani waa inuu cilmullaahi yahay mid ballaadhan oo yatacallaq bilmawjuud wa bilmacduum wa bilmustaxiil oo ilaahay wuxuu tilmaamay ashyaada aan dhicin inay dhacdaan aanay suurtagal ahayni haddii ay dhici lahayd sida ay u dhici lahayd inuu ilaahay ka warhayo oo ilahay wuxu uhi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu markii naartii lasoo dul tuubay bay calaacal iyo catow bilaabeen dhahan hana la celiyo adduunyada hana lagu celiyo wanaag baanu samaynaynaa in adduunyadii lagu celiyeyna oo ay soo shaqaystaan miyay suurtagal waa mustaxiil laakiin ilaahay wuxuu og yahay haddii xataa la celin lahaa waxa ay samayn lahaayeen walow rudduu lacaadu lima anhu can haddii la celin lahaana wixii laga reebay ayuunbay dib ugu noqon lahayn walow calima allahu fiihim khayran la asmacahum walow asmacahum latawallow wahum mucriduun hadduu ilaahay khayr ku og yahay wuxuu maqashiin lahaa xaqa maqalay wax ku qaataan haddii la maqashiin lahaana waa ay jeesan lahaayeen ayuu rabbi tabaaraka watacala u leeyay manaa arrintaasi arrin dhacday maaha arrin dhacaysana maaha haddii ay dhici lahaydna sidaa u dhici lahayd ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ogyahay wa amarahum ya ay nacam waa min jumlati ladilla ayay ka mid tahy ila linaclama man yatabicu arasuula minman yanqalibu calaa caqibay si aan u ogaano aayaadka aynu ilowna ila linaclama man yatabicu rasuul miman yanqalibu calaa caqibay si aan u kala ogaano ka rasuulka raacaya iyo ka rasuulka aan raacahayn maxaa eeddaasoo kale dadka qaarkood ay ka fahmi karaan inaan ilaahay marka hore aanu sii kala ogeyn ee markii rasuulku yimi uun ee qaarna ay raaceen qaarna ay ka jeesteen inuu markaasun kala ogaaday macnaheedu sidaa maahee ilaahay waa sii ogaa marka hore arrintan intaanay dhicin markay dhacdina rabbi tabaaraka wa tacaala waa ogi laakiin cilmigan dhacay marka shaygii waxa weeyaan uu dhacay ee uu shay xaqiiqaya oo waaqiciya uu noqday cilmiga waxaa ku xidhan baynu dhaha abaalmarinta oo cilmiga hore shaygu intaanu dhicinba lasii ogaa abaalmarin isaga laguma xidho iyadoo lasii ogaa inuu abubakar rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu raaci doono uu rumayn doono ogaalkaasun dee abubakar laguma abaalmarine waxaa lagu abaalmariyey markuu raacay ee iimaankii uu ka soo xaasilay abubakar abujahl waxaa lasii ogaa intaan la abuurinba inuu kufriyi doono u gaaloobi doono taasun laguma abaal marin abujahl ee maxaa lagu abaal mariyey waxaa lagu abaal mariyey wixii la ogaa inuu samayn doono markuu sameeyey de waayo haddii kale insaanku xuju heli lahaa wuxuu odhan lahaa maxaa aniga laygu cadaabaya ma aniga rasuulba beeniyeyba oo haddii la yidhaahdo inaad beenin doontaanu sii ogeyn wuxuu odhan lahaa horta miya callaqa lay tijaabiyo bal inaan beeniye in kale laakiin ilaahi tabaaraka wa tacaala si aanu murankaasiba u iman rasuulkii baa loo soo dirayoo sida rasuulka ay ka yeelaan unbaa lagu abaalmariyey ee wixii inay samayn doonaan lasii ogaa laguma abaalmarin marka ilaahay tabaaraka watacaala dadka wixii inay samayn doonaan uu kasii ogaa un kumuu abaalmarin ee wuxuu ku abaalmariyaa waxa marka ay sameeyaan ee iyaga ka dhaca wa amarahum ilaahay wuxuu faray biaacatih inay ilaahay ateecaan buu faray wanahaahum wuxuu ka reebay can macsiyatih oo sheekhu cibaaradan muxuu u keenay uu leeyahay makhluuqaadkii ilaahay wuxuu faray horta makhluuqaadki ilahay waa abuuray buu yihi makhluuqaadki ilahay wax allaale waxay samayn doonaan iyo xaalkoodu say noqon doona ilahay waa kasi waa sii ogaa makhluuqaadku wax kastoo ay samayn doonaan waa wax ilaahay qadarkiisa aan ka baxahayn intaa markuu sheegay baa wuxuu yihi wa amarahum biaacatih wa nahaahum can macsiyatih waa si uu inoo tusiyo sharciga iyo qadarku inaanay iska hor iman ahayn waayo dalaalkiiyo lumitaanka baabkan qadarka lagu lumayba halku ka yimi baa halkaas oo dad fara badan baa intay caqligooda iyo maskaxdooda isticmaaleen ayaa sharcigii iyo qadarkiiba isu qaban waayey oo qaarkood qadarkii ilaahay tabaaraka wa tacaala ayay weyneeyeen ilaahay tabaaraka wa tacaala qadarkiisii bay weyneeyeen dabee taasi waxa ay keensatay in ay sharcigii meel kaga dhacaan qadarkiioo quray weyneeyeen sharcigiina meel bay kaga dhaceen waa kuwa jabriyada la yidhaahdo oo waxay yidhaahdeen shay kasta ilaahay waa sii ogaa waana sii qoray ilaahay tabaaraka wa tacaala shay kastoo dhacaya isaga ayaa doonay isaga ayaa abuuray makhluuqaadku iyagu waxbana ma abuuraan waxbana ma doonaan waayo makhluuqaadku haddaba bal ka warran waa khasban yihin bay yidhahan markaa makhluuqaadka oo waxaa ku kaa sinaysanayaa sinada waa ku khasban yahay aayaadkii sinada diidayay xulxumada tilmaamayey axaadiistii rasuulka shareecadii dhammayd bay meel kaga dhaceen kan kufriye gaaloobay ee qadarka ilaahay baa sidan keensado kufriga gaalnimada waa ku khasbay oo sharcigii mee dadka iimaanka ugu yeedhay kufrigana waxa weeyaan u diiday sharcigii iyo qadarkii baa isu qaban waaye qaar kale laftoodana waa isu qaban waayeoo sharciguunbay weyneeyeen oo qadarkiiba ilaabeen oo waxay yidhaahdeen waxa weyan waxaan waa xaaraan zinadan in la sameeyo kufrigan in la sameeyo khamri in la cabo xumaanto dhan in la sameeyo waa xaaraan makhluuquna isagaa iraadadiisa iyo ikhtiyaarkiisa ku samaynaya haddii markaa qadar aynu rumayno aynu idhaahno ilaahay baa doonay tabaaraka watacaala oo ilaahay baa tabaaraka watacaala abuuray waxan dee makhluuqiibaa xumaanta samaynaya cudurdaar helaya ee sharcigu sa aanu meesha uga bixin qadarkii meesha aynu ka saarno labadiiba isu qaban waaye laakiin ahlu sunna waljamaaca yu'minuuna bisharci yu'minuuna bilqadar wayatabicuuna asharci qadarkana waa rumaynayaan sharcigana waa raacayaan qadarka iyo sharciguna iskama hor imanayaan laa yatacaaradaan bal waxa weeyaan yatafiqaan tafaasiisheeduna insha allahu tacala waa inoo iman doontaa sababta labaad ee cibaaradan sheekhu u keenay waxaa ka mid a inuu sugo in waxa la yidhaahdo tashriicu uu yahay sharciyan laa caqliyan oo nimanka muctasilada la yidhaha waxay leeyihin waxyaabahan la xaaraantimayn iyo waxaan la xalaalayn iyo waxaan la waajibinayo iyo waxaan sunno laga dhigay waa shay caqli ah oo wax caqligaba lagu gaari karo o lagu garan karo oo caqliga ku sugnaan kara tashriica noocani ahlu sunna waljamacana waxay idhahdeen waa shay naqliya oo sharciya marka markuu le wa amarahum biaacati wa nahahum can macsiyati amarka iyo nahyigu waa sharciyaani laa caqliyaan waa laba sharciga ku sugnaanaya ee maha kuwa ku sugnaanaya caqliga oo waxa weeyaan qura wuxuu leeyahy sheekhu waxaa kaloo sheekhu cibaaradan u keenay inuu sugo maadaama uu ka warramay abuurka ilaahay khalqiga u abuuray in ilaahay sababta u abuuray ay tahay liyaamurahum wayanhaahum si ilaahay waxna u faro waxna ugu diido wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun ilaa liyacbuduun maxay ku fasireen aimada qaarkood ilaa liaamurahum wa anhaahum jinka iyo insiga wax kaleo maan abuurin bu ilahay u yihi inaan ka dhiga mooyaane kuwa aan waxna faro oon ku waajibiyo waxna aan u diido markaa saddexdaa qasti ama ujeedo ayaa sheekhu cibaaradan uu ka leeyahay oo meesha u keenay wuxuu ihi sheekhu wa kullu shayin shay kasta yajri wuxuu ku soconayaa bitaqdiiri ilaahay qadartiisuu ku soconaya iyo wa mashii'atihi doonistiisa sidii ilaahay uu u doonay ayuunbuu u dhacayaa shay kasta wa mashii'atuhu ilaahay doonistiisuna tanfudu way fulaysaa laa mashii'ata lilcibaad addoommuhu ma laha doonis madax bannaan ilaa maa shaaa lahum wixii ilaahay uu la doono ayuunbay iyaguna dooni karaan ee waxaanu ilaahay tabaaraka wa tacaala la doonin oo ilaahay doonistiisa ka baxsan ma dooni karaan famaa shaaa lahum waxa ilaahay ula doonaa kaana wuu ahaan doonaa waa dhici doonaa wamaa lam yasha wixii ilaahay aanu doonina lam yakun ma dhici doono qadarka sa aragta sheekhu waa kala tafriiqiyo intaasoo meelood buu ku kala sheegaya meelaha dambe markaynu marina insha allah aynu qadarka si yaroo kooban oo urursan aynu uga hadli doonaa laakiin iminka bal tartiibta sheekha ayaanu ku soconaynaa shay kastaa ilaahay taqdiirtiisu ku soconayaa buu leeyahy sheekhu muxuu taasi uga jeeda macanaa shay kastaa sidii ilaahay uu ogaa unbuu u dhacaya ee ma jiro shay si sida ilaahay u og yahay si ka duwan oo khilaafsan u dhacaya de ashyaadu cilmiga ilaahay kama bixi karto shay walibana sidaa ilaahay usii diiwaangeliyey looxulmaxfuudka ugu sii qoray ayuunbuu u dhacayaa wixii ilaahay uu sii ogaa inaanu dhacahaynna dhici maayo wuxuu ilaahay sii qoray inaanu dhacahaynna dhici maayo shay kastaa sidii ilaahay doonay ayuunbuu u dhacaya oo caalamkan iyo kownkan waxaanu ilaahay doonin kama dhacaan wax ilaahay ama xumaan ha noqoto ama wanaag ha noqoto ama kufri ha noqoto ama iimaan ha noqoto laakiin dee doonista maxaa ka horreeyey doonistaasunbaa dadka ishkaalkuu ka soo gala baabka qadarka oo qofku markii wuxuu isweydiinaya oo waaya haddii kan ilaahay kufriga la doonaiyo macsiyada muxuu u cadaabaya kanna ilaahay iimaaniyo daaco hadduu la doonay oo aanu shaqaysanba maxaa isna laga abaalmarinaya hore u yaro kaco waxaad tidhaahdaa doonistan ilaahay maxaa ka horreeyey dee cilmi baa ka horreeyey kanuu ilaahay la doonay kufriga iyo macsiyada ilaahay intaanu abuurin buu ogaa dee inuu samayn doono kan ilaahay daacadiiyo wanaaggiiyo iimaanka uu la doonayna intaanu abuurin buu ilahay ogaa inuu samayn doono marka doonistan iyo qoraalkan iyo abuurkanba waxa ay ku dul dhisan yihiin calaa cilmi illah saa awgeed baa imaamu shaaficiyi wuxu uhi raximahullah naadiru alqadariyata bilcilm kuwa qadarka diidan ilaahay cilmigiisa kula dooda oo waxaad ku tidhaahdaan war ilaahay ashyaadu intaanay dhicin ma oga fa in aqaruu khuusimuu haddii ay qiraan taasi dee kuwo la jebiyey oo doodii iyo cilmigii lagaga badiyey bay noqonayaan oo haddii mar haddii ilaahay uu sii ogaa intaanay dhicinba maxaad qadarka ku diideen baad dee imanaysa wa in ankaruuna kafaruu hadday cilmiga ilaahay hore diidaanna waa gaaloobaya oo dhahaan ilaahay ashyaadu maba sii ogeynba ee markay dhacda ayuunbuu ogaada marka cilmigu maraatibta qadarka iyo arkaantiisa ka ugu muhiimsan weeyaan hadduu nin gaali ku yimi hadduu ku yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala kufrigan isagaa ila doonaye muxuu igu cadaabayaa oo maxaa waxa weeyaan gaalnimada laygu haystaa laygu ceebanaya laygu dhaleecaynaya su-aal quran weydiye waxaad tidhaha war ilaahay intaanu ku abuurinba ma ogaa inaad gaaloobi doonto marka rasuul lagu soo diro hadduu idhaahda haa dee ilaahay wixii ogaa inaad samayn doonto ayuunbuu meel kugu sii qoray uhi ninkaa hebel waxaan ogahay marka rasuulka loo soo diro inuu kufriyi doono haloo diiwan tii baa lagu diiwaangeliyey ilaahay tabaaraka watacaala cadligiisu kugula dhaqmayo wixii ogaa inaad samayn doonto buu dee kugu abaalmariyey ilahay miyuu ku dulmiyey marka kumuu dulmiyin ilaahay subxana watacala bal makhluuqa yar makhluuqa yar ee ilaahay tabaaraka watacaala aan la mid ahayn tusaale ka soo qaado ard macallin ama sheekh ayaa arday uu xudhiga wuu kala yaqaanaa ardaydiisa soo ma saaqidka iyo kaxariifka waxaa dhanni qaaliba agtiisa ka dhici doona hadhow imtixaanka iyo ka baasi doona soo maaha buug yar buu iska qaatayoo halkanuu kusii qortay ninuu ogaada inuu eber yahay ayuu halkan kusii qortay hebel hebel imtixaanka ugu dhacaya isagii waxba umuu sheegin oo muu odhan meel baan kugu sii qoray inaad inaad dhici doonto ee imtixaankiibu usoo diyaariyey wuxu uhi war imtixaanka gala imtixaankii baa la galay nin waliba dee wixii uu shaqaystay ayaa meesha kasoo booday ninkii halkan ay ugu sii qorrayd inuu dhici doono wuu dhacay kadib baa macallinkii uu qabsaday oo wuxuu ku yidhi macallinow adiga ayaa waxa weeyaan i riday sidaan kuu riday anigu waxaad i riday inaan dhacaabaad ila doontayoo waa adigan siibo ogaa inaan dhacaya halkan kusii qortay saasuu ka dhigaya dee nin kale xumaantan ilaahay mar hadduu sii qadaray muxuu igu abaal marinaya dee ilaahay wuxuu tabaaraka watacaala kuugu abaal marinayaa inaad samayn doonto ilaahay ogaa adigaana dee sameeyey ogaalkaasoo qurana kugumu abaal marine imtixaankii baa la keeno waa la tartamayoo dee imtixaankii baad ku dhacday miyuu odhan karaa tusaalahaan ardaygaa saaqidkii niyo macallinku muxuu iila doonaa inaan dhacayo muxuu iiga leexin waayey dhicitaanka oo ii baadsin waayey miyuu xaqu le inuu saa yidhaahdo dee ninkan le ilaahay hadduu sii ogaa inaan gaaloobayo muxuu gaalnimada iiga leexin waayey de waa saasoo kale u ka dhigan yihi wuxuu le ilahay muxuu ii baasin waayey isagoo ogaa inaan dhacayo de ilahay wuxuu kuu baasin waayey cadaalad buu kugula dhaqmay oo cadaaladda waxay keensanaysaa nin waliba wuxuu mutaystay in dee lagu abaal mariyo imtixaankii ardaydii marka lasoo dhigay ka baasana baasitaan waxa weeyaan lagu abaal mariyo ka dhacana dhicitaan lagu abaal mariyo marka sidaas oo kale tusaalahaas waa mid inoo soo dhoweyn kara inaynu ku fahanno waxa weeyaan baabkan qadarka waxau ihi sheekhu ilaahay mashiicadiisu waa waa mid fulaysa mashiicadeebu ujeeda wuxuu ujeedaa iraadadii kawniga ahayd oo iraadadu waa laba wax ilaahay sharci ahaan uu doonay wax allaale waxa ilaahay dadka uu faray sharci ahaan buu u doonay wax allaale waxa dadka ilaahay uu ka reebayna sharci ahaan buu u doonay inaanu shaygaasi dhicin waa iraada sharciya taasi la yidhahdaa iraada labaadna waa iraada kawniyo waa tii maraatibta qadarka inoogu jirtay dee oo innaga la shay kastaaba intaan laba abuurinba ayaa ilaahay tabaaraka watacaala uu ogaa oo uu sii qoray oo uu doonay taa mashiica qadariya kawniya la yidhahdaa qadarka ayaa taasi ay ka mid tahy ee sharci ka mid maaha mashiicadan sheekhu uu leeya way fulaysaay oo sidaa ilaahay uu doonay shaygu ayuunbuu u dhacayaa waa taa xagga qadarka ku saabsan oo ilaahay shaygaa sidaa u ogaa inuu u dhici doono ee uu u sii qoray ee uu u doonay si aan ahayn shaygaas uma dhici karo labada mashiicana farqi baa u dhexeeya waxa ilaahay sharcan uu doonay iyo waxa ilaahay qadar ahaan uu doonay oo ilaahay qadar ahaan wuxuu u doonaa wuxuu jecel yahay de waxaanu jeclaynba oo mashiicadan iyo maxabada iyo riduhu kuwa isku xidhan maaha oo ilahay wax allaale waxa caalamka ka dhacaya dee waa doonay qadar ahaan laakiin miyuu wada jeceli ma wada jecla waxaad isweydiin kartaa oo aya haddaanu jeclayn muxuu u doonay adigaa su-aasha lagugu soo celinayaae adiga oo makhluuqi ma wax aad jeceshahay oo isaga laftiisa aad jeceshahay ayuunbaad doontaa mise waxaad jeceshahay waxaanad jeclaynba jawaabtu waa iska waadix waxaad jeceshahay waxaanad jeclaynba waad doonta oo waxaanad jeclayn oo aad karaahiyaysanayso inaad doonto maxaa kugu kalifa waxaa kugu kalifa wanaag ka dambeeya ayaad rajaynaysaa wanaag ka dambeeya ayaad rajaynaysaa oo aad kan usii maraysa tusaale yaroo gaaban soo qaado qofku ilmihiisi yaree uu dhalay markuu dhakhtarka geynayo uu dhakhtar midiya haysta u geynayo oo uu leeyahay ilmahaygaa yar qalo calooshaa doox oo labadaa keliyood mid ka soo saar oo halkaasi ku tuur arrintaa miyuu jecelyi miyuu jecelyo miyuu raalli ku yede ma jecliyo raalli kumaaha laakiin ma doonay mise muu doonin wuu doonay muxuu u doonay marka waxaa ka dambeeya xikamka ka ratibmaya ayuu u doonay oo maqsuud lidaatihi maha shaygani waa maqsuud ligayri isaga laftiisa wanaag uu leeyahay awgeed looma doonin ee waxyaabo wanaagoo ka dhalanaya awgeed ayaa loo doonay markaad dawada qidhaadh aad cunayso ma jacayl aad u hayso iyo raalli aad raalli qidhaadhka ka tahay baad u cunaysaa may maxaad u cunaysaa waxa iyada ka dhalan doona caafimaad aad rajaynayso marka ilaahay tabaaraka watacala waxyaaba aanu jeclayn oo aanu raalli ka ahayn ayuu qadar ahaan u doonay muxuu muxuu isagoon jeclayn uu doonay rabbi tabaaraka watacaala xik xikmadiisa waxay keentay inay masaalix kale ka ratibanto oo kan ilaahay gaalnimadiisa ma jecla de walaa yarda licibaadihi lkufr haddana ilaahay waa doonay wuu doonayna hadda waa ku khasbay macnaheedu maaha taa waxaan ugu celcelinayaa si caqiidatljabri aanay kuu soo gelin muxuu ilaahay u doonay gaalnimadiisa haddaanu jeclayn waxba wax badan xikan fara badan baa ka ratimaya oo haddaan gaal iyo muslimaanu jiri lahayn janno iyo naari may jirteen raxmad iyo iyo qadab ma ayna taalleen meesha jihaad fii sabiili illah muu jireen alxubu fillah waalbuqdu fillah muu jireen alwalaa walbaraa muu jireen bal waxa umuur ka ratimaysa bale kaa kufrigiisa iyo gaalnimadiisa iyadoo kufrigiisana aan la jeclayn waxaa kufrigiisa loo doonay maa yataratab calayhi min almasaalix bal ibliis baleeg ibliis waa uga xun oo khariban oo shara haddana ilaahay tabaaraka watacaala jiritaankiisa dee waa doonay maxaa loo doonay iyadoon la jeclayn raalli aan laga ahayn waxaa loo doonay limaa yataratab caleyh waxaa ka ratimaya jiritaankiisa ibliis jiritaankiisa oo qura waxaa xikam ku jira waad yaabaysa oo ilaahay tabaaraka watacaala uu ka lahaa xikmad la-aan ilaahay markaa umaanu abuurin marka wa mashii'atuhu tanfud wuxuu uga jeedaa mashii'adii iraadadii kowniga ahayd laa mashii'ata lilcibaadi ilaa maa shaa allah halkaasi waa cibaare mujmalo dadka qaar baa dee waxay ka fahmi karaan makhluuqaadku inaanay lahayn doonis makhluuqaadku doonis way leeyihiin oo ilaahay mashiyo iraado iyo doonis buu yeelay qudro iyo awoodna ilaahay waa u yeelay oo ilaahay dee muu khasbin oo isku mid maaha qofka waxa weeyaan tusaale ahaan xarakatulmurtacish ka roob intuu ku da-ay qarqarhaya gariiraya iyo ka isagu tusaale ahaan meel waxa weeyaan macsiyo lagu samaynayo laga tumanayo intuu tagay jaasaya ma isku mid ba ya kan qarqarhaya isagu iraadadiisa iyo doonisiisa kuma qarqarhayo uma gariirayo roob iyo qabow ku daayay buu la qarqarhaya kanna dee isagaa isruxaya oo waxaan doortay ma isku mid ba waxa weeyaan nin ka soo dhacay sallaanoo labaleg doonaya oo isagu aan isxukumi karin iyo nin lugihiisa ku soconayo isagu meel tegaya isku mid ma insaanku sidaa awgeed isaga ayaa musalligiya ka tukanaya waa isaga salaada dooranaya ama salaad la-aanta dooranaya midna ilaahay kumuu khasbin waa u kala caddeeyey rabbi salaaddu wanaagay leedahay iyo salaad la-aantu xumaanta ay leedahay isaga ayaa ka soomaya isaga ayaa ka jihaadaya huwa almusalli huwa asaa'im huwa almujaahid huwa ataa'ic aljaanib alaakhar huwa alkaafir huwa alcaasi huwa azani huwa shaarib alkhamr biqudratihi waاkhtiyaari buu ku samaynaya addoomuhu inay qudro iyo iraado leeyihiinna dee qur-aanka ayaa ay ka buuxdaa wamaa tashaa'una ila an yashaء allah laakiin waxaa rabbi uu tilmaamayaa mashii'adoodu iyo doonistoodu doonista ilahay inaanay ka bixi karin oo suurtagal maaha inuu ilaahay si doono iyaguna si ay doonaan dabeeto arrintu ay u dhacdo sidii iyagu ay dooneen ma dhici karto taas sidii ilaahay uu doonay ayuun bay arrintu mar walba u dhacaysa se ilahay u hi wamaa tashaa'una ila an yashaء allahu rabu اlcaalamiin waxaa rabbi u yihi walow shaaa rabbuka maa facaluuh waxa haddaanu ilaahay doonin mabay sameeyeenba yaana ilahay baa doonay waxaas inuu dhaco marka mashii'ada ilaahay ayaa caalamka iyo kownka ka shaqaynaysa oo tanaafidada ah taana looma deliishan karo macaasida oo lama odhan karo mar haddii ilaahay iila doonay macaasida anuu dembi kuma lihi qofku ma odhan karo oo alixtijaaju bilqadar cala almacaasi waa arrin aan bannaanayn waayo waata koowaade adigu intaanad macsiyada samayn miyaad og tahay se ilaahay kula doonay hal taclam se ilaahay kula doonay miyaad og tahay macsiyadii maad samayn lam tashrab alkhamra walam tazin weli intaanad samayn miyaad og tahay se ilaahay kula doonay ma ogide maxaad marka horeba adigu aada ugu sii talagelaysaa in xagga xun ilaahay kula doonay maxaad ugu ugu rajo weynaan weyda inuu ilahay xagga wanaagsan kula doonay oad ugu xisaabtami weyda waa ta labaade bal waxaad ka warrantaa qofka ibni aadamkaahi haddii uu og yahay laba waddo in midna uu ku badbaadayo midna uu ku halaagsamayo arrimahan adduunyada markaynu ka hadlayno wey miyuu odhanayaa waddada aan ku halaagsamayaan iska marayaayo sidii ilaahay ila doonay ayuunbay u dhici doontaa arrintu miyuu odhanaya qofku ma odhanayo dee ee sababtuu qaadanayaayo waddada wanaagsan buu maraya arrimihii adduunyadaada mashii'ada ilaahay oo qura kuma xidhin arrimaha diintaada maxaad mashii'ada oo qura aad ugu xidhay oo adigu asbaabtii aada ula iman weyd ta kalena waxay tahay iyaduna meesha taalla ilaahay tabaaraka watacaala sidaa markuu kula doonay sidii uu ogaa inaad samayn doonta uu kuusii qoray dee kumuu khasbine laba wado ayaa rabbi tabaaraka watacaala uu kuu kala caddeeyey oo uu ku uhi taasina naartaa lagu galaa taana jannada ayaa lagu galaa adigu ta jannada lagu gala markaasi maxaad u mari wada marka horeba ad ugu talagelaysa inaad ta naarta marto waxaa markaa ha maxaad igu sheegaya ayib insha allah waxaynu dhamaystiri doonaa darsiga qadar ku saabsan berri wallahu aclam wsala allah ala nabiyina maxamed wala ali wasaxbi waslama tasliima katiira iyo man ihtadaa bihadihi ilaa ywmi اddiin darsigeena insha allah waxa uu ku saabsanaa badankiisu qadarka waxaynu tilmaanay qadarku inuu yahay cilmu llahi saabiq lilashyaa qabla khalqiha wa kitaabatuhu laha fi lawxi اlmaxfuud qabla wuquuciha ومشيئته النافذة لها وخلقه للأشياء qadarku inuu ka kooban yahay afartaasi arrimood ogaalka ilaahay uu ogaa ashyaada inta aanu abuurin iyo qoraalka ashyaada ilaahay uu ogaa lawxulmaxfuudka uu kusii qoray inta aanay dhicin doonista ilaahay tabaaraka wa tacaala ashyaada uu doonay iyo abuurka rabbi tabaaraka wa tacaala uu abuuray baa la isku yidhaahdaa alqadar aliimaanu bilqadarka waajibka ee ka mid a arkaanu liimaanna waa aliimaanu bihadihi alarbaca almaraatib waa rumaynta la rumeeyo afartaa martabadood ee ka mida maraatibu alqadar waxaynu ku tilmaanay casharkeenna doonista rabbi tabaaraka wa tacaala iyo qoraalkiisa iyo abuurkiisaba inuu ka horreeyey alcilm oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ogaa inuu dhici doono iyo sida uu dhici doono ayuunbuu qoray oo uu abuuray oo uu doonay marka alcilmu waa qabl kulli shay waxaa kaleynu tilmaannay ilaahay subxaana wa tacaala markaynu leenahay qadarka waxaa ka mid ah khalquhu khalqigaa markaynu ka hadlayna afcaasha addoomaha aynu leenahay ilaahay baa abuuray afcaasha makhluuqaadka waxaynu uga jeednaa qudrada awooddii ay ku samayn lahaayeen ficilka iyo iraadadii ay ku dooni lahaayeen ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku abuuray masalada mashiicada markaynu ka hadlayna waxaynu tilmaannay ilaahay subxaana wa tacaala doonistiisu ama iraadadiisu inay tahay laba nooc iraadatun qadariyatun kawniya wa iraadatun sharciyatun diiniya wax ilaahay qadar ahaan inuu u dhaco uu doonay waa iraada kawniya taa la dhaha qadariya iyo wax ilaahay sharci ahaan uu doonay oo diin ahaan uu doonay in la sameeyo ama laga tago farqiga u dhexeeya labada iraado waynu yaro ishaaro waynu tilmaannay oo waxaynu nidhi ilaahay subxaana wa tacaala qadar ahaan wuxuu u doonay inuu dhacaa waa mid lagaba maarmaana cid hor istaagi karta iyo cid wax ka bedeli kartaana ma jirto laabudda min wuquuci almuraadi fiiha amaa wixii rabbi tabaaraka wa tacaala sharci ahaan uu doonay inuu dhaco addoomihii ay fuliyaan amarka rabbi iyo inaanay fulin ee ay amardiido sameeyaan iyo macsiyo iyo mukhaalafo labaduba waa dhici karta farqigaas waa u dhexeeyaa labada iraado farqiga labaad ee udhexeeyaana waxa uu yahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu u doono qadar ahaan wuxuu jecel yahay oo raalli uu ka yahay iyo waxaanu jeclayn oo raalli aanu ka ahayniba waa soo gudagalaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala sharci ahaan wuxuu u doonaa waa wuxuu jecel yahay oo raalli uu ka yahay ishkaalka iyo shubahada halkaa ka soo aroori karta waynu ka jawaabnay oo ah in la odhan karo ilaahay ashyaada aanu jeclayn aanu raalli ka ahayn sidee buu qadar ahaan u doonay taa xallinteedu waxay noqonaysaa baan nidhi in la yidhaahdo ashyaada la doonaa ee loo qasdiyaa waa laba muraadun lidaatihi iyo muraadun ligayri shay isaga laftiisa la doonayo meesha loo socdaaba isaga ay tahay shaygaa doonista noocaasiya la doonay waa ka la jecel yahay ee raalli laga yahay muraad likayrina waxaa looga jeedaa shay isaga wanaag uu leeyahay awgeed iyo maslaxo iyo khayr isaga ku sugan looma doonin ee waa muraad likayri waxaa ka dambeeya ayaa loo socdaa ee ka ratimaaya marka ilaahay subxaana wa tacaala daacaadka markuu qadar ahaan u doonay waa muraadun lidaatiha iyada lafteeda ayaa rabbi uu qastiyey subxaana wa tacaala waxyaabaha macaasida iyo mukhaalafaadka markaynu leenahay ilaahay qadar ahaan waa doonay oo mashiicada ilaahay ashyaadaasi kama baxsanana ay leedahay iyo jacayl uu u qabay iyo raalli ilaahay raalli uu ka yahay umuu doonin ee wuxuu u doonay ligayriha ay limaa yataratabu calayha waxaa ka ratimaaya awgeed tusaalaynu usoo qaadanay waxa weeyaan iraadat ullahi lilkufr ilaahay kufriga ma jeclo raallina kama aha haddana qadar ahaan wuu doonay muxuu qadar ahaan ugu doonay limaa yataratab caleyh waxaa ka ratimaaya oo janno iyo naar dadkii in loo kala qaybiyo muuminiin iyo kufaar in alxubu fi llah walbuqdu fi llah ay timaado almuwaalaatu walmucaadaat in in saasoo kale jihaad fi sabiili illahi uu jiro alamru bilmacruuf annahyi can almunkar walaa shaka in haadihi kullahaa ay tahay xikam baahira iyo masaalix waxa weeyaan cadiima oo kullahaa taratabat calaa wujuudi calaa wujuudi alkufri fi lkown masalada aynu casharkeenna gebagabadiisii ka hadalnay waxayd masalada ku saabsan alixtijaaju bilqadar calaa ficli almacaasi aw tarki alwaajibaat ma bannaan tahay in loo deliishado qadarka samaynta macaasida iyo dayicitaanka iyo ka tegitaanka waajibaadka rabbi tabaaraka wa tacala uu waajibiyey waxaynu leenahay qofna uma banaano siduu leeyahy shekhulislaam raximahullah an yaxtaja bilqadari cala dembi biitifaaqi lmuslimiin sida muslimiintu ay isku waafaqsan yihiin qofna uma banaano dembiga uu sameeyey inuu qadarka u deliishado oo marka lagu canaantee lagu qabsado uu yidhaahdo maxaa laygu canaananayaa ilaahay baa qadaraya ma banaano taasi bal saa'iru ahli lmilal wa saa'iru alcuqalaa ayaa isku waafaqsan dadka xataa diimihii hore haystay iyo cid kasta oo caqli lihi waxa ay qabaan qofku dembiga uu sameeyey inaanu u deliishan karin ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa haddii qof laga aqbali lahaa inuu dembigii iyo macsiyadii uu sameeyey qadarka u deliishadana qof kastaba waxaa suurtagal u noqon lahayd inuu sameeyo wax allaaliya wixii naftiisu ay ku hamiday ay ku fikirto oo dadka uu iska laayo oo xoolaha uu qaato oo fasaad oo dhan uu sameeyo dabeetana daliilkiisu hadhow tolo uu noqdo ilaahay baa qadaray taasi ayaa dhici lahayd adillo fara badan baa jirta oo ina tusinaysa inaanay bannaanayn in macaasida iyo dunuubta loo deliishada qadarka ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay dhaleecayn uu ku dhaleeceeyey kuwii kufaarta ahaa in kufrigood iyo xumaantooda ay qadarka u deliishadeen sayaquulu aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa ashrakna walaa aabaa'una waxay yidhaahdeen kuwii shirkiga sameeyey haddii ilaahay uu doono shirki maanaan samaynayn annaga iyo aabbayasho toona laakiin ilaahay baa shirkiga nala doonay iyo kufriga markaa ma aha inay ilaahay mashiicadiisa uun sugayaan oo qadarka ay sugayaan ee ilaahay sharcigiisii bay kala hor imanayaan inay qadarka ay deliishadeen oo kufrigoodii bay ilaahay mashiicadiisa ay u deliishanayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala arrinkaasi waa ka diiday oo wuxuu yihi kadalika kadaba aladiina min qablihim xataa daaquu ba'sana sidaasi ayay u beeniyeen ilaahay sharcigiisa iyagoo qadarka deliishanaya kuwii iyaga ka horreeya ilaa ay dhadhamiyeen buu leeya rabbi tabaaraka wa tacaala cadaabka iyagii marka haddii uu noqon lahaa alixtijaaju bilqadari cala aldunuubi walmukhaalafaati walmacaasi shay sugan oo saxiixa kuwaa laguma inkireen cadaabna lama dhadhansiiyeen waxaa kaloo ilahay uhi rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul waxaanu soo diray rusul dadka u bushaaraynaysa oo u digaysa maxaa rususha loo soo diray si hadhow toole qofna aanu xuje ilahay agtiisa aanu u helin inta rususha loo soo diray kadib marka qofka mar haddii shariicadii ilaahay iyo diintii ilaahay ay soo gaadhay iyo wixii rususha ilaahay uu soo dhiibay macaasida iyo foolxumada uu sameeyey wax xuja inaanu helahayn ayaa aayaddu ina tusisa marka haddii qadarku uu yahay xujo loo deliishan karo calaa ficli almacaasi walmukhaalafaat aayadda qur-aanka waxa weeyaan macnaheedu saasi ma a noqdeen ama arrinta noocaasi inamay tusiseen waxa kale oo ka mida adilada arrintaasi ina tusinaysa shalayna waynu tilmaanay qadarku waa sirun maktuum waa arrin ilaahay uu qariyey subxaana wa tacaala cid ogi ma jirto sidaa awgeed sideebaa qofka uu u banaysanaya ama suurtagal ay ugu tahay markuu macsiyo ku hamiyo ama uu doono inuu sameeyo inuu yidhaahdo ilaahay baa ii qadaray isagoon ogeyn in loo qadariyo in kale ile weli macsiyadii iyo xumaantii kamay dhicini marka waa xujatun daaxida taasina waxaa saas oo kale ka dhalanaya haddii la deliishado qadarka tactiilu sharaa'ic baa ka dhalanaya oo shariicadan dhan ee amarki iyo nahyiga uu ku soo arooray iyo wacdiga iyo waciidku faa'iidadeedu maxay tahay haddii qof waliba wuxuu sameeyo wanaag iyo xumaantay doonaysaba ha noqotee uu qadarka u xujaysto oo u deliishado waa dariiqadii ibliis in loo deliishado qadarka macsiyada oo ibliis wuxuu yihi fabimaa aqwaytanii laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim ilaahay tabaaraka wa tacaala qadarkiisa ayuu u xujaystay oo u deliishaday macsiyada iyo xumaanta uu sameeyey iyo amar diidada rabbi tabaaraka wa tacaala uu kala hor yimi haddii qadarku uu xujo yahay xumaanta loo deliishado ahlu naarka ayaa deliishan lahaa oo iminka dadku intay adduunyada joogaan waxa laga yaabaa inay qaar yidhaahdaan macsiyadaasi waxaa keensaday inaanu samayno qadarka oo qadarka ay u deliishadaan laakiin ha dhowtoole markay naartii arkaan xaqiiqada ayaa hor imanaysa mana jiro kamana mid aha mid qadarka u deliishanaya macsiyadii iyo xumaantii uu sameeyey wuxuu ilaahay ka warramay inay odhanayaan rabbanaa akhirnaa ilaa ajalin qariib nujib dacwataka wanattabic arusul qadar miyay deliishadeen ilaahay dib noo dhig bay yidhaahdeen si aanu yeedhmadaadii u ajiibno rusushana aan u raacno waa marka naartii lasoo dul tubay weeyaan alixtijaaj bilqadar meesha waa uu ka baxa waxaa kaloo rabbuu yidhi waxay odhanayaan rabbanaa halabat calayna shiqwatuna xumaantayadii iyo foolxumadii ayaa naga qaalib noqotay oo na jiidatay qadarkaagaa na lumiyey ma odhanayaana soo maaragtid waxaa kaloo rabbuu yidhi tabaaraka wa tacaala waxay odhanayaan low kunnaa nasmacu aw nacqil maa kunnaa fii asxaabi saciir maqal dhaba haddaanu lahaan lahaynoo xaqa aanu ku maqalli iyo caqli aanu ku garanno kuma kumaanaan mid noqonayn asxaabu saciirka saasay odhanayaan qadar ma deliishanayaan lam nakun min almusalliin waa kuwa odhanaya war maxaa saciira naarta laydhaa idin geliyey ma waxay yidhahdeen qadarka may lam nakun min almusalliina bay yidhahdeen macsiyadoodii inay gelisay bay ictiraafeen kuwa tukada kamaanaan mid ahayn ayaa yidhaahdeen ta kale waxaynu ognahay qof waliba umuurta waxa weeyaan adduunyada marka laga hadlaayo wuxuu ku dadaalaa wixii munaasib u ah maslaxadiisuna ay ku jirto kamana leexdo wixii maslaxadiisu ay ku jirto isagoo qadarka ictimaadaya oo cuskanaya waxaynu ognahay qofka ibni aadamkaa sida tusaalaaba shalay aynu sheegnay hadduu beled ku socdo laba wadda ay tagaan wadda ay tahay mid fawdo badan oo qutaacu turuq iyo dhuljiif iyo bahalo ay fadhiyaan midna ay tahay mid aamin oo uu ku nabadgelaya sida ay u badan tahay dee qofka ibni aadamkii teebuu maraa te uu ku nabadgelaya ayuu maraa maxaa markaa qadarka uu xujaysan waayo tan bahalaha badan ee dugaagga badan ee dhuljiifka iyo shuftadu ay fadhiyaan muxuu u mari waayey limaada umuurtiisa adduunyada mar hadduu saa u xisaabtamayo dee umuurtiisa aakhirana waxaa la rabaa inuu saasoo kale u xisaabtamo oo waddadaa naarta lagu gelayo uu iska ilaaliyo asbaabta kaga badbaadi lahaa uu la yimaado jan tan jannada lagu gelayana inuu ku dadaalo ayaa loo baahanya waxaa kaloo iyaduna waxa weeyaan aynu naqaanaa ibni aadamku dee asbaab bay la yimaadaan oo ma jiran in intuu iska fadhiista yidhaahdo iga daa haddii ilaahay dheragii qoray waan iska dhergi doonaa anigoo waxba cunine haddii ilaahay ii qorayna haraadka aan iga baxo waan iska haraad beeli doonaa iga daa miyaad aragteen weli muxuu biyaha ugu cararaya ibni aadamku oo qadarka u cuska waayo siduu qadarka ugu dhergo uu ugu cabo markuu xanuunsado soo ka dhakhtarka ku cararaya wuxuu dhawaa iga daa haddii ilaahay ii qoray inaan bogsado waan iska bogsan doonaa firaashkiisa oo isaga jiifi waayo carruur baa la wada raadinaya carruurta marka la raadinayo ma inta la seexdaabaa la yidhaahdaa ilaahay wuu ii keeni doonaa iyagoo cadcado meelahan ciyaaraya hortaydu man arki doonaa haddii ilaahay qoro saasaa la idhahdaa nin waliba gabadh buu raadinayaa reer buu u tegayaa kharash buu gelayaa guur hawlo maxaa waxaa ku kalifaya marka umuurtii adduunyada waad aragtaa ibni aadamku inaanu qadarka xujaysanahayn ee asbaabtii uu la imanayo uu dadaalayo maxaa keena markaa umuurta aakhiro iyo janno iyo naar markay meesha timaadiyo cadaabki ilahay iyo ciqaabkiisii in qadarka la xujaysto maxaa meesha keenay ta kale iyaduna meesha taallaa waxay tahay haddii qadarka loo xujaysan lahaa ceebaha la samaynayo macaasida iyo foolxumada iyo fasaadka nolosha ibni aadamku gebigeeduba way baabi'i lahay oo waxa weeyaan ma aanay hagaagteen oo dee nin waliba wuxuu doonaya intuu sameeyo ayuu qadarka iska xujaysan lahaa intaan gurigaaga gubo ayaa deeto markaad i qabsatee laysoo xidho waxaa odhan laha ilaahay baa qadaraaniga maxaa laygu haysta nolol baa hagaagaysa dadkaa dhane masaajidka jooga qofku intuu iska laayo ayuu odhan lahaa ilaahay baa qadaray maxaa laygu haysta qof walba wuxuu doonay intuu ku sameeyo oo siduu doonayo qofku u dhaqmo ayuunbuu qadarka waxa weeyaan xujaysan lahaa sidaa awgeed dadkan qadarka deliishada markay macaasida samaynayaan arrintaasi caqiide kama aha ee waxay ka tahay itibaac lilhawa hawadooda oo ay raaceen waa arrin ay isku maaweelinayaan laakiin arrin ay dhab ahaan rumaysan yihiin ma hadde oo haddii iyaga xujada lafteeda aad kula dhaqanto aad u deliishato dee ka aqbali maayaan sidaa awgeed baa wuxuu sheegayaa sheekh cabdiraxmaan ibn naasir isacdi markuu sharaxayo laamiyada sheikhulislaam ibnu taymiya risaala ama manduuma laamiya oo sheikhulislaam uu leeyahay oo qadara ku saabsan wuxuu keenayaa tusaalayaal fara badan iyo qisas dhacay oo baabkaa qadara ku saabsan nin baa waxa uu markuu macaasi iyo xumaan sameeyaba qadarkuunbuu xujaysan jiray marka la waaniy waar ilaahay ka boqo waxaan iska da waar ordoo iga tagay ilaahay baa i qadaray